antum sidaas yihiin salaaddii baa laga baxay dadku saasay u xilqaysan yihiin soo maaha waa safsaf weeye sidiina isaga fadhiya buui ha isbedelina ay intadiruu fii amkinatikum litasmacuu minii hadalkayga inaad maqashaan darteed yani halkiina iska fadhiya yani uma infatala ilaynaa wuuna soo milicsaday nabigu xagga annaga ayuu soo milicsaday infatala ilaynaa ey iltafata ilaynaa wey wuuna soo milicsaday wa qaala wuxuu yidhi amaa hoy innii aniguse uxadiukum waan idiin sheegayaa maa xabasanii waxa idaahiya cankum xaggiina alkhadaata saaka wey saaka waxa idibriday oo aan inkaga daahay baan inkaga warramaya innii anigu qumtu waan istaagay min alleyli habeenkii xalay waan soo kacay fatawada'tu waan weysaystay wa sallaytu waan ku tukaday maa qudira lii wixii la ii qadaray baan tukaday inta ilaahay iigu talagalay oo salaaddii tahajudka iyo salaatuleylka ayd baan tukaday fa nacastu markaasaan lulmooday oo fii salaatii salaadayda anoo ku jira ayaan lulmooday xata istudqiltu ilaa la cusleeye oo waxba waan aqrin waaye salaaddii markaan tukanayey culays baa ifuulay iyo hurdo markaasaan waxba wadi waaye oo culays baa igu dhacay waa iska seexday hor fa idaa ana waaba anigoo birabbii rabbigay baaba ku suganay tabaaraka wa tacaala fii axsani suuratin suuro midda ugu wanaagsan xaaluu ku sugan yahay ilaahay baan markaa arkay suuro midda ugu wanaagsanayd baan ku arkay fa qaala wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamedow qultu waxaan idhi buuri labbayka rabbii rabbigay waan ku rabbigayo waan ku ajiibay labbayka waan ku ajiibay rabbii yaa rabbi rabbigayo qaala ilaahay wuxuu yidhi fiima yakhtasimu lmala-u laclaa jamaacooyinkii sarreeyey waa ehlu samihii iyo malaa'igtii maxay ku murmayaan maxay ku doodayaan qultu waxaan idhi buu yidhi laa adrii ma garanayo qaalahaa halaasan saddex goor buu nabigu ku celiyey saddex goor baa yacni ilaahay u su'aalayoo markaasaan idhi buu yidhi laa adri qaala wuxuu yidhi nabigu fa ra'aytuhu waan arkay wadaca isagoo dejiyey kafahu kabkiisii bayna katafiya bayna katifaya labadayda garab dhexdooda xataa wajadtu ilaa aan helayoo barda anaamilihi yacni bayna sadiyaya labadayda naas dhexdooda yaan qabowgi ka dareemay gacantii qabowgeedii yaan halkaa ka dareemay labada naas dhexdooda fatajallaa lii waxaa ii daahiray markaa kullu shay-in wa carabtu waana aqoonsaday wax kasta oo aana awal garanaynin ayaa ii muuqday waana gartay bu waa gartay saasuu nabigu leey calayhi salaatu wasalaam marka fa ra'aytuhu waan arkay wadaca kafahu asagoo dejiyey bayna katifaya labadayda garab dhexdooda kafka kafku yacni waa min sifaati alxawaadis gacanta yaa la yidhahdaa kafka bini aadamkaana lagu tilmaamaa marka wixii sifa xaadiis ahoo soo aroortay oo saasoo kaleeta ah haddii ilaahay macni ay ku soo aroorto nusuusta waxaa lagu awilayaa laazimkeedii baa lagu awilaya kafka bimacna alqudra looga jeeda ilaahay qudradiisii iyo naxariistiisii iyo kashfigiisii iyo asraartii aniga uu ii furay ayuu ilaahay igu dejiyey oo bayna yani katifaya labadayda garabka xataa wajadu barda anaamilihi yani wuxuu ilaahay uu iihibey ii hibeeyey oo yani mawhuubka ahaaye la isiiyey qabowgiisii baa waxaan ka helay bayna sadiyaya labada naas dhexdooda fatajallaa lii markaasaa waxaa ii daahiray kullu shayin wa carabtu waana aqoonsaday wax kastaa ii muuqday waana aqoonsaday marxaba fa qaala wuxuu yidhi markaas yaa muxamedu muxamedow qultu waxaan idhi labayka waan ku ajiibay rabbi yaa rabbi rabbigayow qaala wuxuu yidhi ilaahay fiima yakhtasibu lmalow lacla jamaacaadki sarreeyey maxay ku doodayaan qultu waxaan idhi fi lkafaaraat waxyaalaha dembiga dhaafa ee mukafiraadka ah ayay ku doodayaan kafaaraat yani waxa dembiga lagu dhaafo qaala wuxuu yidhi ilaahay maa hunna maxay yihiin qultu waxaan idhi mashyul aqdaami lugihii oo u socdo ilalxasanaat wanaagga u socdo lugtaada inaad u qaaddo meel xasano oo ajir aad ka helayso khayra acmaashii saalixada ahayd jamaacaadka yani salaada kusoo tukanaysay iyo cilmigii ood ku doontay iyo yani wix khayrkaa iyo wanaaggaa inaad lugti u qaaddo wey waljuluusu filmasaajidi masaajidda oo la fadhiisto oo bacda salawaat salaadaha bacdigood salaaddii markaad tukato inaad iska fadhido oo salaaddii kale ku sugto wa isbaaqu lwuduu'i weysada oo la kaamil yeelo si fiican aad u weysaysato xiina alkarihaat marka yacni weysada la kahonayo marka qabowgu jiro bardiga aad u daran markuu jira qabowga waktigaasoo weysada dadku ay dhibsanayaan oo si fiican aad u weysaysato qaala wuxuu yidhi ilaahay fiima maxay ku doodayaan fiima ay fiima yaktasibu lmalaw laclaa wey maxay ku doodayaan qultu waxaan idhi buu yidhi idcaami dacaami fii idcaami dacaami dacaamka oo la quudiyo fadiilada uu leeyahay wa liinilkalaami hadalka jilicsan oo dadka hadal wanaagsan lagula hadlo wasalaati bileyli habeenkii oo la tukado walxaal annaasu dadkiina niyaamun ay hurdaan qaala wuxuu yidhi ilaahay sal su'aalo ay udlu maa tashaau yaa maxamed waxaa doonta i weydiiso ay qul waxaa tidhaahdaa allaahuma innii as'aluka ficla alkhayraat allaahuma allahayow innii anigu as'aluka waxaan ku su-aalanayaa ficla alkhayraat khayrka samayntiisa iyo falidiisa wa tarka almunkaraat xumaanta ka tegiddeeda wa xubba almasaakiin masaakiinta jeceelkooda wa an takfira lii inaad ii dhaafto wa tarxamanii aad ii naxariisato waidaa aradta haddaad doonto fitnata qowmin qoom fitnadooda haddaad doonto oo qoom inaad fidnayso ilaahayow haddaad doonto fatawafari ii oobso hayra maftuurin xaalan ahay mid la fidneeyey hayrkii as'aluka ilaahu waxaan ku su-aalanayaa xubbaka adiga xubbigaaga wa xubba man yuxibuka ninkii adiga ku jecel xubbigiisa iyo maxabbadiisana waan ku su-aalanayaa wa xubba camalin camal baan ku weydiisanayaa jeceelkiisa camalkaasoo xubba camalin camal jeceelkiisaan ku su-aalanayaa yuqaribu ii dhoweynayo ilaa xubbika adiga jeceelkaaga ii dhoweynayo camal alla camalka aad iiga raalli noqon lahayd oo xubbigaaga ii dhoweyn lahaa kaas inaad ijeclaysiisaan ilah kusu-aalanay qaala rasuulullahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam innahaa xaqun kelimaadkaas waa xaq fadrusuuha akhriya uma tacallamuuha bara dadka bu sii bara dadku nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalam ay akhriya oo xifdiya oo haddana dadka sii bara waa kelimaad xaq aw rawaahu tirmidi xadiidka imaamu tirmidi baa weli xadiidka yacni cumuum ahaantiisa waxaa laga qaadanayaa jamaacadu fadiilada ay leedahay fadiiladu ay leedahay jamaacadu ayaa xadiidka laga qaadanaya alfaslu thaani fasalkii labaad fii xukmi ljamaca jamaacada xukumkeedii ayaa halkan laga gelaya wa hiya sunnatun mu'akada aw fardu kifaayatin aw fardu cayni weeye calaa maa yaati sida imaan doonto saddexdaa qowl baa ku jirta waa sunnatu kifaayo iyo waa fardu kifaayo iyo waa fardu caynbo qof filaalka waa laga rabaa maba ka dhacayso inaad cudur heshaba moogi waxaana loo badan yahay inay tahay fardu kifaayo haddii dadka qaar ay tukadaan kuwii kale dembigii baa ka dhacay laakiin waa wa shay aada u adagoo mar hadduu waajib yahay inaad ku dadaasho wey acdaar tiiridaysaba in la helo mooyaane can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rasuula llahi sal alay waslam faqada naasan dad buu waayey nabigu fii bacdi salawaat salaadihii qaarkood buu nabigu dad dadkii qaar buu waayey oo salaaddii soo xaadiri waay fa qaala wuxuu yidhi laqad wallaahi hamamtu waxaan hamiyey an aamura inaan amro rajulan nin yusallii binnaasi dadka tujinayo nin dadka imaam u noqonayo inaan amro ayaan qalbiga ku qabtoon hamiyey uma ukhaalifa aan khilaafo oo ilaan rijaalin rag xaggooda aan u khilaafo salaaddii baan halla aqimaan dhehay markaasaan nin u yeelayaa dadkii tujinayo yacni oo imaam u noqdo markaasaan anugu khilaafayaa oo daba marayaa ilaa rijaalin rag xaggooda raggaasoo yatakhallafuuna canhaa salaaddii ka yacni kadib dhacayo bilaa cudur bay ka harayaan salaaddii oo jamaacadii ma imaanayaan oo fa aamura bihim aan amro oo fa yuxariquun la guba calayhim dushooda bixusami lxadabi garab qoryo ah ama xagal qoryo ah intii lasoo qaado buyuutahum guryahooda lagu lagu holciyo saasaa nabigu hamiyey dadka jamaacada ka harayo inaa intii salaadii la aqrimo markii salaadii la galo intaan qof idhaahda salaaddii tuji kuwa guryaha ku jira xaafadda dhexba fadhiya marka salaadii la tukanayo guryaha intaan ugu tago qoryo intaan soo xaabsado oo rag intaan soo kaxaysta ciidana qoryo ninkiiba garab qoryaha u wado inaan ku huriyo guryahooda saasaan damcay buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam haddee waxa uu damcay nabigu inuu guryo ku gubo wax sahlan ma ah salaada jamaacada oo bikayri cudur laga haro wax fiican ma ah ya wax fiican maaha jamaacada inaad ku dadaashaa la doonay maxaa yele waa waajib jamaacadu waa fardu kifaayo walow calima hadduu ogaan lahaa axaduhum midkood kuwa jamaacada ka harayo annahu asagu yajidu inuu helaya cadman samiinan halaf ahoo hilib badan inuu masaajidka kasoo helaya hadduu ogaan lahaa ya garab si fiican u buuran ama laf yacni buuran oo aad yacni hilib leh baruur leh hadduu kasoo heli lahaa la shahidahaa wuu soo xaadir lahaa meesha wuu imaan lahaa yacni wuxuu ujeedaa nabigu alcishaa salaada cishahaydu ya laakiin inuuna wax adduunyaha usa ka helaynin buu ogyahay wuxuu uga haraya meesha haddii wax yar loogu sheegi lahaa haddii la dhihi lahaa jamaacada nin alla ninkii soo xaadira habeen la arko konton shilin baa la siinaya wax goyn lahaa ma jiro si walba wuu kusoo ordi lahaa un ya sida adduunyada loo jecel yahay ya wuxuu ku tilmaamay nabigu laf hilib oo la cunay oo xoogaa yani hilib aleh hadduu nin walba masaajidka ka helayo waala soo aad leh xoogaha yaroo dacaama hadda dii masaajidka laga sameeyo meel la kala istaago ma leh u buuxsamaya masaajidkeedu ya meel la kala maro iyo si dadka loo kala siimaarkeed marka kalena waa iska qaali waa qaali w marka waxa aakharada ohoo yabooha oo laysugu yaboohayo ajirka ah dadku ma rumaynayaan wixii indhahooda ay arkaan unbay un qabsanayaan bas wixii bidhaanta adduunyada ay arkaan kaa unbay ku kalsoon yihin wa fii riwaayatin ina adqala salaatin salaad midda ugu culus cala almunaafiqiina munaafiqiinta dushooda salaat lcishaai cishaha salaadiisi iyo wa salaat lfajri wey salaata subax labadaasaa munaafiqiinta ugu culus wey ma tukan karaan cishahana magaaladay ku jiraan salaad subaxna wayba hurdaan labada salaadooda ugu daran labada ugu daran y shaydaankii baa ka qaali noqon hadda sooma arag si halkaa uba fadhiyaan oy uqayilayaan halkaa u fadhiyaan mar alla markuu aadaanku dhaco iyay guriga gelayaan waa seexanaya amkaa seexanaya ya wuu seexinaya intii horeo dhanna shaydaanku u mashquulinaya salaadii iyo cibaadada ilahay dikrigiiba u diidanaa markii salaadii loo aadaamay oo lalahaaba yani asalaatu khayru min annoom iyuu sii isu sii duuduubayaa so waaba seexday khalaas walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiihimaa labadaa salaadood waxa ajirka ahoo ku sugan la atowhumaa way imaan lahaayeen walow xabwan gurgurad ba ha ku imaadeen waa labada salaadood oo ugu fadli badan salaadaha markii jamaca lagu tukado de haddaanu soo marnay xadiidka hore waataan kusoo marinay cishaha ninkii ku tukaday wuxuu la mid yahay jamaca ku tukaday ninkii habeenka niskii taagnaa ninkii salaad subax jamaca kusoo xaadir nin habeenkii oo dhan taagnaa buuba la mid labadii salaadood oo ugu fadli badnaa wey waa labada salaadood oo ku culus munaafiqiinta hadduu ogaan lahaa qofku ajirka uu ka helayo walow gurguuradba ha ku yimaade wuu soo gurguuran lahaa oo imaan lahaa walaqad hamamtu waxaan hamiyey buuri nabigu an aamura bisalaati salaada inaan amro oo fatuqaama la aqimo uma aamura rajulan nin aan amro oo fa yusallii binnaasi dadka uu tujiyo uma andaliqa aan tago macii macayga xaaliyo birijaalin rag anoo wato macahu macoodana xusanun xagal ama garab oo min xadabin qorye ahay wataan ya rag baan kaxaysanayaa ciidan oo ninkii la arkaba garab qorye ah ayuu wataa ilaa qowmin qoom xaggooda inaan aado laa yashhaduuna salaata salaada jamacada aan soo xaadirin oo fa uxariqa calayhim dushooda aan gubo buyuutahum guryahooda binaari dab aan ku gubo saasaan hamiyey buu nab can abi darda waxaa laga wariyey radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu nabigu maa min halaasatin saddex ma jiro iyo faagtira wax kasii badan fii qaryatin tuulo joogo walaa badwin meel baadiye ahoo duura iska joogo saddex qof oo meel isugu imaatay oo meel baadiye a degan ama meel tuulo ahay degan yihiin laa tuqaamu fiihim salaatu salaada aan laga oogeyn oo jamaaco aan tukanaynin nin walba meel gurigiisa unbuu isaga tukanaya hadday reer baadiyu sameeyaano hadday reer idiloo meersan yihiin kolley nin walba gurigiisa unbuu ku aadaamanaya ku aqibanaya meelkiisu isaga tukanay isuma imaanayaan ay hawshi baa ka badatay marxab oo aan yani salaaddii isla oogeynin ma jiro ilaa qad istaxwada waxaa ka qaalib noqday calayhim dushooda ashaydaanu shaydaan baa kuwaas ka qaalib noqday fa calayka biljamaacati war jamaacada laazim oo jamaacada ku dadaal fa inamaa ya'kulu di'bu bahalkan ruwaaga la yidhaahdo wuxuu cunaa alqaasiyata neefka gaafta maraya oo dhinaca mara unbuu cunaayo xoolaha markii yacni duurkaas xoolaha lagu dhaqaalaynayo dhurwaagu wuxuu dilaa un neefka dhinaca u socda oo dhinac oga go-an xoolaha oo gaafta mara un kaa unbuu dhag ka siinayaa intugiyada ugu gabad ee midkan yani xoolaha isku dhex jiro si u yani ugu soo dhiro ugu soo baxo uma sahlano oo kaasaa u sahlan keligii dhinaca maraya un kaas unbuu dilaya ruwaagu fa calayka biljamaacati fa inamaa yaakulu di'bu alqaasiya haddee shaydaanku waxaa la yidhaha waa di'bu linsaan insaanka dhurwaagiisii wey shaydaanku mogta haddaad keligaa un islaamka dhinac uga baxdo oo jamaacada aad dhinac uga baxdo keligaa meel un aad ku tukanayso salaadaada bas wey ay shaydaan un baa la tegayo rawahu abu dawuud wanisaai waaxmed walxaakim wasaxaxu can abi hurayrata radi allahu canhu qaal ata nabiya waxa u yimi sala allahu alayh wasalam rajulunin acmaa oo indhala nin indhala baa nabigu u yimid ibnu ummi maktuum buu ahaa ninkii la odhan jiray cabdullahi ibnu ummi maktuum wey fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ilahay rasuulkiisii ow inahu shaaniya laysa lii iima sugnaanin qaa'idun waxa isoo yani isoo hogaamiyey isoo garwooda kaasoo yaquudunii ila lmasjid masaajidka iisoo garwadow afa usallii ma ku tukan karaa fii beyti gurigeyga nin indhala baan ahay waxay soo garwadayana ma helaye guriga ma isaga tukan karaa fa rakasa lahu nabigu waa u ruqseeyey marka hore wuxuu yidhi mar haddaad indhalaada macduur baa tahay iskaga tuka guriga falamaa wallaa markuu jeestay ninkii iska dhaqaaqay dacaahu u u yeehay warbalkaalay buudi fa qaala wuxuu ku yidhi hal tasmacu nidaa aadaanka ma maqashaa bisalaati salaada loo aadaamay markii masaajidka laga aadaamo ma maqlaysaa faqaala wuxuu ihi nacam waan maqlaa aadaanka qaala wuxuu yidhi nabigu faajib soo ajiib dee aadaanka anigu cudur kumaaye soo aadaan bu eh, soo ajiib buu nabigu ku yidhi ajiibidda aadaanku waa inaad imaato masaajidka wey taas weeye ajiibiddeedu marka nin indhala haddii la yidhi imow mar haddaad aadaanka maqlayso maxaad u malay nin iska fayow meeshan inaad iska fadhido gurigan isaga tukato miyaa lagaa yeelaya waa may rawaahu muslim wa abu daawuud wanisaa'i acdaaru ljamaacati jamaacada acdaarteedii acdaar waxaa jira haddii la helo jamaacada inaad soo aado waajibkeeda kaa riday maxaa ka mid ah acdaartaas hiya albardu shadiidu qabow aad u daran baa dhacaya bannaanka lama soo istaagin aw ilxaru shadiid kulayl aad u daran baa jiro aw ilriixu shadiidatu dabayl yani daran baa dhacayso aw ilmataru roob baa da-ayo aw idulmatu mugdi baa jiro aw ilkhawfu cabsi baaba jirto min caduwin aw subcin cadow baadba ka cabsanaysaayo haddaad bannaanka u soo baxdo in lagugu dhagaadba ka yaabi ya sharcilaan baa tahayo maada cabsanaysaaba maqrib inaad guriga gasho moogiye balaayo unbaa kaa laalaasan haddaad bannaanka soo ahay guriga agaad iskaga tukanaysaa ya ama dugaag baadba ka cabsanaysaa cabsi dugaag baa jirto meeshii masaajidka loo aadayey waraabaaba ka sokay waxbaaba dadka ku cunaya libaax baa fadhiya ama wax kale aw mardi qofku waaba xanuunsan yahay ma socon karo aw mardi man yucawiluhu idaa lam yakun sama kayruhu qof adiga un aad kor joogto yaa meesha yaa kugu xanuunsano qof kalood ooga tagtana ma leh jamaacada acdaarteedii ay ka mid tahay waa kaa dhacaysaa waajibkeed فإdا kاna واxid min hadihi falaa yجiب sacyu liljamاca jamacada in la aado waajib maaha walaa yusn sunana maaha raxmaة lilcibaad qaala tacaala wma jacala عalaykum fi الdiini min xarج diinka ilahay culays idinkama dhigin cariir idinkama dhigin bu ilahay can naafic waxaa laga wariyey ana bna cmr radي الlahu canهuma adana bsalaati cabdulahi bn cmar masaajidkii buu ka aadaamay hala aadaamuu yidhi yani muadinkii buu amray fii leylatin habeen daati bardin wariix habeen qabow daran uu jiro dabaylna ay socoto ayuu yihi aadaan uma qaala wuxuu yidhi muadinkiibu wuxuu ku yidhi waxaad tidhahdaa alaa salluu fi rixaal alaa hooyahay salluu tukada fi rixaali guryihiina ku tukada ninkii dadka yani ka dhe masaajidka ka yar fogow ka yar durubsanow jooga meelihiina isaga tukada yani guryihiina ku tukada saasuu yidhi cbdullahi bn cumar uma qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn cumar ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ada ya'muru lmu'adina mu'adinka ayuu amrayey idaa kaanat leylatun habeen hadday ahaato daatu berdin qabow u saaxiiba iyo wamadarin roob yaquulu wuxuu dhahaya yani nabigu u dhahaya mu'adinka waxaa tidhahdaa alaa salluu fi rixaal war guryaha ku tukada guryaha isaga tukada dee cadaarti bay ka mid tahay yani roobka iyo mugdiga iyo qabowgaas rawaahu alaaa wa qaala maxmuud bnu rabiic wuxuu yihi radi allahu canhu kaana citbaan bnu maalik saxaabiga la yidhaahdo iyo ummu qowmow qowmkiisuu imaam u noqonaya wahuwa acmaa isagoo indhala imaam buu masaajidka ka ahaa nin indhala buun ahaa faqaala lirasuulilahi wuxuu u yidhi sala allahu calayhi wasalam innahaa takuunu dulma innahaa qise e takuunu waxaa ahaanayso addulmatu mugdigii baa ahaanaya iyo wasaylu daadki wey markuu roobku do-o mugdi iyo daad oo biyihii oo soconayo waadihiiba yani togogii baa meelihii o dhan baa soo rogayo marka wa ana rajulun dariirulbasari wa ana aniguna rajulun nin baan ahay dariirulbasari araggiisu uu xun yahay nin indhala oo dam aanay ama indhihiisu xoogaa wax yar un baan wax ku arki karaayo haya marxaban yani ankartu basariga riwaayadka qaar baa kusoo arortay indhahaygii waan inkiray oo hadda indhaha kama fiicni wey ashma ihi wey indhahaygu macno male ee fasalli iigu tuko yaa rasuula allahi fii beytii gurigayga makaanan meel iigu tuko attakidu aan ka yeesho musallan makaanu tukad waxaan doonayaa markuu roobka iyo saasoo kale u doo ma imaan kare masaajidka ma imaan karee inaad guriga ii imaato oo meel aad iigu tukato guriga ka mida oo meeshii aad ku tukatay un aan yani markaa isaga tukado waa tabaruk wuu barakaysanayaa aahaarta nabiga sala allahu calayhi wasalam meeshii marka adiga aad iigu tukatay umbaan rabaa inaan ku tukado fa jaa'ahu rasuul nabigu waa ajiibe waa u yimi fa jaa'ahu rasuul rasuulullahi baa u yimi sala allahu calayhi wasalama si abubakar baa la socday baa la yidhaha fa qaala wuxuu yidhi goor barqinkii wuu u yimid duxan buu u yimid waqti barqinkii ah xiina irtafaca annahaar maalinku markuu yani kor noqdo barqin kulul la joogo wa macahu abubakar radi allahu canhu si abubakar baa la socday faqaala wuxuu yidhi markuu gurigii saa usoo galaybo ayna tuxibu an usalliya xaggeed jecesha inaan kugu tukado haddii laguu soo yeerto arrintii lagugu yeertay yani marti baa tahay waad imaatay guriga laakin arrintii lagugu yeertay kow inaad hormariso taasaa ugu fiican intaan gurigii fadhiisanin oo sheeko kale iyo wax kale aana gelin markuu soo istaaga wuxuu yidhi xaggeen kuugu tukadaa meesheed jecesha inaan kuugu tukado taasuu nabigu yidhi fa ashaara wuu ishaaray ilaa makaanin makaan oo min albeyti guriga ka mid a fa sallaa fiihi rasuulullahi wuu ku tukaday sala allahu calayhi wasalam meeshii buu ku tukaday sida abubakar iyo dad kaleeto oo xaafadii oo markii nebigaa guriga soo galay la maqlay yimid iyo dadkii oo dhan baa la jamaacaysa nebiga meesha kula tukaday sunna duxaa ahayd sunna duxaa ayay ahayd marka salaadaha jamaacada loo sunneeyey ma aha duxaadu sunnooyinka loo sunneeyey ma ahee laakiin way iskaga ansaxaysaa haddii laysaga xirto waxba dhiba ma le ya jamaacada way ku ansaxaysaa fadiilatljamaaca bayaan laga helin sunnooyinka laba qaybood weeye qaybna yani waxaa loo sunneeyaa jamaacada sida ciideynka iyo istisqaha iyo taraawiixda iyo waxaa loo sunneeyaa jamaaco qaybna jamaaco looma sunneeyo duxada iyo rawaatibta iyo witrka iyo kuwaasaa ka mid a witrka ilaa ramadaanka mooyaane marka salaadii markaa sunnada ahayd tii jamaacada loo sunneeyey haddaad jamaaco ku tukato fadiilatu jamaacaad ka heli laakiin haddaada ti yani jamaacada aan loo sunaynin haddaad jamaaco ku tukato way iska ansaxaysaa salaada oo waa la isku xidhan karaaye way iska ansaxaysaaye laakiin fadiiladii jamaacada ma leh waxay jamaca looma suneeyo marka aslu jawaaz baa hadda laga qaadanaya xadiistaanu oo nabiga in lagu xirtay salaadaha noocaas oo kaleeto ee lala tukaday inay iska banaan tahay salaada ku ansaxi karta la isku xihan karo taa un baa laga qaadanaya aslujawaazka rawahu sheekhan can ibni cabbaas waxaa laga wariyey radi allahu canhu an nabi sal alay slam qaal man samica almunaadiya munaadiga ninkii maqlo waa mu'adinke oo falam yamnachu uusan ka reebin min itibaacihi raacidiisa cudurun cudur xaya cala salaad markuu leeyay salaada u kaalaya xaya cala alfalaax liibaanta u kaalay inaad marka u kaalaydo ood raacdo dawaaqaas aad raacdo wax cudur ahoo kaa reebay ma jiro lam tuqbal minhu salaatu salaada laga aqbali maayo ninkaas allatii taasoo sallaa uu tukaday wey salaadaa uu tukaday maba laga aqbalay marka aqbalkaasna waxaa looga jeedaa kaamil ma ma noqonayso salaadiisi oo salaadiisa ajir fiican ka heli maayo wey ninkaas cudur la-aan guriga isaga tukanay qaaluu waxay yidhahdeen asxaabtii wamal cudru cudurka muxuu yahay rasuulka ilaahay cudurka oo aadaanka adoo maqlayo jamaacada inaad tagto kaa ridayo muxuu yahay qaala wuxuu yihi nabigu khawfun aw maradun cabsi inay jirto ood cabsato oo cadow baad ka cabsanaysaa ama bahal baad ka cabsanaysaa ow maradun ama xanuun baaba ku hayo oo maba tegi kartid meesha rawaahu abu daawuud ibnu maaja yanbaqi lmashyu socod baa sunna ah oo ila salaati salaada loo socdo bisakiinatin xasil salaada markaad soo aadayso inaad tartiib u socoto aayar aad soo socoto saasaa wanaagsan ha soo ordin oo yani ha soo cararin markaa salaada maqasho in la aqibay ama yani la geli rabo xayla tilaab kastoo yani mid kasta ajir baa lagaaga qoraya midna dembi baa lagaaga ridayaaye si tilaabadu kuugu badato tartiib usoo soco can abi qataadata radi allahu canhu qaal baynamaa waqti naxnu anagu nusalli aan tukanayna maca nabiyi sala allahu alayh wasalam id samica wuxuu maqlay nabigu jalabata rijaali rag shanqartood buu maqlay shanqarta jalabada waxaa le waa shanqarta lugta iyo hadalka isku jiro dad fara badan markay soo dh saanqaadkooda yani yani iyo socodkooda yani yaa la dareemaya markii lagu jiro salaadii falamaa sallaa markuu tukaday nebigu qaala wuxuu yidhi maa sha'nukum war xaalkiinu muxuu yahay dadkii buuqaya ee degdegaya ee aada u shanqaraya kala ordayay maxay ahaayeen qaaluu waxay yidhaahdeen istacjalnaa ila salaa salaaddaan u degdegayna rasuulka ilaahi inay salaaduna dhaafto ragcaddaan ka yaabayna saasaan usoo ordayna qaala wuxuu yidhi nabigu falaa tafcaluu ha yeelina idaa aataytumu salaata salaada haddaad imaataan fa calaykum laazima bisakiinati xasin laazima tartiib u socda famaa adragtum waxaad soo gaartaan oo imaamka kusoo taagtaan fasalluu tukada wamaa faatakum wixii idinka tagana faatimu soo taamiyashada masbuuq baad noqonaysaae fadiiladii jamaacada waad helaysaa intuuna imaamku salaamo naqsaninba haddaad kusoo xidhato fadiilata jamaca waad heli marka tartiib isaga soo socda rawaahu alaa wa fii riwaayatin idaa samictum liqaamata aqimka haddaad maqashaan famshuu ilaa salaati salaada usoo socda wa calaykum laazima asakiinatu xasliya walwaqaaru culays walaa tusricuu ha degdegina famaa adragtum waxaad haleeshaan fasalluu tukada imaamka la tukada wamaa faatakum wixii idinka tagana faatimu wa fii ukhraa riwaayo kale waxaa ku sugnay idaa suwiba bisalaati salaada haddii loo aqimo falaa yasmfalaa yasca lahaa axadukum axadkin yuusa ordin falaa yasca yuusa ordin oo degdegin lahaa salaada axadukum axadkin yuuna u degdegin oo yuuna cararin walaakin liyamshi ha socdo wa calayhi sakiinatu walwaqaar ha iska socdo asagoo korkiisa xasil iyo culays uu yahay tartiib ha u socdo salli tuko maa adragta waxaa soo gaarto imaamka la tuko waqli maa sabaqaka wixii kaa tegayna soo soo dhammaystira waay waqli soo dhammaystir oo soo taam yeelo maa sabaqaka wixii ku dhaafay way marka tartiib baan rabaa inaa usoo socdo ha soo cararina tartiib isaga soo socdo dadku markii yani soo gaarayaan ragcaddoo kale aad bay usoo ordaan ama markii imaamkii oo rukuucay arkaan halkaasay orod iyo qaylo kasoo bilaabayaan taas sunna ma aha wa ya inaad dowdowdow soo tirahdina allaha maca saabiriin gowgowgo aad soo tiraado taa sunna maaha ma raba aayaddaas in la akriyaba kutubuhu sunnahu kama dhigaya mana soo qaadaan maaqaana meel kent oo jeefkooda iisabar isugun bay ka wadaan imaamkii ya isug bay leeyihin ha iga soo istaagin marka maxaad ka cararaysaa iska sug ya iska sug ama yani ha ordine haya iska sug wey wa canhu waxaa laga wariyey can abi qataadata waxaa laga wariyey can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal idaa uqiimat isalaa salaada haddii yani la aqimo falaa taquumuu xataa tarawni ilaa aad i aragtaan ha istaagina hunow ya can abi qataadata waxaa laga wariyey can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama qaal idaa uqiimat isalaatu salaada haddii la aqimo falaa taquumuu ha kicina buu nebigu xataa tarawna ilaa adiga aragtaan ilaa imaamku uu soo ilaa aan soo baxo guriga ka soo baxo markii la aqimay iska fadhiya buu nebigu leeyahy ha kicina maxaa yeele istaagga in xoogaa dadku ku dheeraadaa laga yaabaayo haddii oo yani xoogaa uu nebigu guriga ku yar daaho marka iska fadhiya buu ilaa aan soo baxo ay rawahu sheekhan watirmidi wazaada xataa tarawnii kharajtu ilaa adi aragtaan anigoo soo baxay ha istaagina iska fadhiya marka waan iska fadhinayaa inta yani madhabkeenna waxa weeye aqimka markii la dhammeeyo unbaa qofku istaagaya horta markii aqimka la dhammeeyo yaa sunnaha inuu istaago marka hadduu imaamkiiba maqan yahay oo weli uusa soo gelin maxraabka uusa soo gelin waa la iska fadhin karaa markuu soo gala unbaa la istaagaya haakada alfaslu thalis fi sifati limaami imaamka sifadiisii ayaa halkan laga gelaya yani dadka ninka dadka tujinayo oo inuu dadka tujiyay munaasabka ku tahay sifaadkiisa laga doonayo allatii yanbagii wujuuduha fiihi in imaamka laga helo wahiya sifaadka maxaa ka mid a an yakuuna faqiihan imaamku nin faqiih oo baabusalaad aad u yaqaano waa inuu yahay fiqigan hadda waxaa looga jeedaa baabusalaad inuu aad u yaqaano maxaa yeele imaamka wixii axkaamu salaada unbaa aad ugu ta yani loogu baahan yahay oo xaajadu aad u taabanaysaa danta haye waa inuu baabusalaad si fiican u yaqaano wa qaari'an waa inuu yahay nin qaari aho qur-aankiina yaqaano wataqiyan waa inuu yahay nin yani cabsi badan oo daacada dhaaco badan wa mutazawijan nin reer leh waa inuu yahay ya nin xaas leh waa inuu yahay nin dooba waa laga fiican yahay imaamnimadiisa wey isagaaba mashquula wey wa nasabiyan waa inuu yahay ninku nin nasab wanaagsan waa inuu yahay min aali beyti nabiyi sala allahu calayhi wasalam ay nin yani shariifo aalubeyda haddii la heli karo isaga ayaa ku fiican in la hormariyo muqadima wey wadaa hay-atin xasana nin labis quruxsan waa inuu yahay nin xoogaa yani dharkiisu yar kala daadaadsan yahy oo laga fiican inuu dadka hor istaagay maxaa yeelay imaamku waa muraayadda salaada jamaacadda markii la taagan tahay imaamka unbaa laga fiirinaya waa muraayaddii laga dhowrayy laga eegayey marka nin labis quruxsan waa inuu yahay wa sawtin jamiil nin sawt quruxsan waa inuu yahay sawtkiisa la jecel yahay wa an yakuuna waa inuu yahay xaa-izan aa yahay mid koobayo kuda yani mid koobayo liridaa'i nnaasi dadka ridahood dadku waa inay raalli ka yihiin oo nin dadku jecel yahay waa inuu yahay nin dadkuba ayn rabin lagu qasbi maayo sanka laga geli maayo ya imaamnimadu xoog maaha ninkay dadku rabaan oy jecel yihiin baa ku fiican fa haadihi awsaafu limaami alkaamil imaamka kaamilkaa allatii tuxabibu nnaasa fiihi salaada dadka jeclaysiinayso waay kaa weye watadcuuhum ila salaati khalfahu inay ku tukadaanna yani sabab u noqonayso haddii sifaatkan imaamka laga helo dadku inay ku tukadaan oo dadku jecla soo raacaan iyay sabab u noqonaysaa ahlulfadli axaqu bilimaamati dadka ehlufadliga ah yaa imaamnimada ku xaqnimo badan ehlu daacada oho ilaahay agtiisa sharafta kula ehlufadliguna waxa weeye waa ninka ilaahay agtiisa ku daaca badan ya ina akramakum cinda allahi atqaakum min gayrihim bay ka fiican yihiin dadka ayagu yani ehlufadliga aan ahayn liannahum dadka ehlufadliga alwaasidatu bayna allahi wa bayna cibaadihi ilahay iyo addoomihiisa waxa u dhexeeyo isku xiraaya dadka waa dadka ehlu khayrka dadka ahlu khayrkaa lagu dayanaya mooga marka dadka ilaahay ku xireeyo ay dadku ku dayanayaan waa lixadiidi daaraqudni walbayhaqi ijcaluu a'immatakum madax imaamyaalkiina waxaad ka dhigtaan khiyaarakum kuwa in kugu akhyaarsan wey kuwa aaminka ah oo daacada badan taqwada badan oo zuhaada oo zaahidiinta ah oo khayrka badan oo yacni cibaadada badan kuwa aimo ka dhigta fa innahum ayagu wafdukum wafdigiini weeye fii ma baynakum wa bayna rabbikum adinka iyo rabbigii waxa idin dhexeeyey wafdiga aad dirsanayseen oo yani ilaahay u dirsanayseen waa a'immada wey marka kuwa in kugu taqwo badan oo in kugu fiican oo khiyaarta ah kuwaas ka dhigta wey can malik bin xuwayris waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal ataytu nabiya sala allahu alayh wasalam nabigaan u imid ana aniga iyo wa saaxibun lii aniga nin kaloo ila socdo saaxiibkee falamaa aradnaa markaan doonnay aliqfaala inaan laabanno min cindihi nabiga agtiisa qaala lanaa wuxuu noo yidhi idaa xadarat isalaatu salaada markay soo xadirto waqtigeedii la gaaro faadinaa aadaama uma aqimaa aqima weliya ummakumaa imaam haydii noqda akbarukumaa kiina weyn labadiinna midkii da-a weyn imaam haydii noqda ay ama akbarukumaa fadlan midka labadiinna fadli badan midkaa imaam haydii noqda rawaahu halaas waliabi daawuud liyu'adin lakum haydin aadaamu khiyaarukum kan inkugu akhyaarsan haydin aadaamo ninka mu'adinka waxaa la rabaa inuu ninka waktiga dadka u ilaalinayo oo nin saalix ahoo fiican oo dadku aaminayaan oo cibaadada lagu aamini karo nin kasta mogta cibaadada laysagama dhiiban karee ya qof iska gelabgelab aho allow sahala mu'adin noo noqo ma cibaadada lagu aamini karaa kaas lagu aamini karo nin lagu aamino cibaadada la rabaa asagu ilaahay ka baqayo oo aamin ahoo dadku ay ku kalsoon yihiin kaas aydin aadaamo weliya ummakum imaam haydin noqdo oo quraa'ukum kuwa qur-aanka inkugu yaqaanana imaam haydin noqdo ay quraadaa la hormarinaya hayle dadka ahlu qur-aanka zamankaas ayadaa zamanu saxaaba iyo taabiciinta iyo waxay ahayd afqahu nnaasi quraa'uhum bay ahayd dadka waxaa ugu faqiihsanaa aqra'uhum ninka kitaabka ilaahay ugu yaqaano unbaa fiqigana ugu yaqaanay diinta kasmaheeda ugu yaqaanay ya saasay ahaayeen an ibni mascuud can abi mascuud waxaa laga wariyey radi allahu canhu an nabiy sal alay waslam yo-umu lqowma qoomka waxaa imaam u noqonaya aqra'uhum likitaab illahi ilahay kitaabkiisa ninkii u yaqaan fa in kaanuu fi lqiraa'ati sawa hadday qaarinimada isku mid ku yihiin iyo xifdiga fa aclawhum bisunnati ninka sunnada nabiga axaadiisa u yaqaana fa in kaanuu fi sunnati sawa sunnadana isku mid bay ka noqdeen fa aqdamuhum hijra ninkii soo yani hijrada kusoo horreeye wey fa in kaanuu fi lhijrati sawa fa aqdamuhum sinan midkoodii da' weyn ninka da' weyn baa la hormarinaya sifaatkaa ninka isku darsaday ayaa la hormarinaya hadday inta kale o dhan ku ekaadaan walaa yaumma rajulu walaa yaummana arajulu ninku yuusan imaam noqonin arajula ninkii kale fii sulطaanihi meeshii isaga uu madaxda ka haynta ugu yimaado yuusan imaam uga noqonin a lama ogole haddaad ninkaan magaaladiisa ugu imaato asagu uu xukumayey adigu inaad tujiso maaha waa inuu asagu ku tujiyo meeshan maxaa meeshan asagaa madax ka aw waa maxal wilaayihiisii walaa yaqcud yuusan fadhiisaninoo fii beytihi gurigiisa hadduu soo galana calaa takrimatihi meesha takrimadiisa ilaa biidnihi idankiisa mooyaane guriga markaad soo gasho meel waxaa jirta odayga guriga le khaas u ah moogta kursiga kursi jiifkao halkaa uu dhigto ugu fadhiista iyo sariirta uu iska leeyahay asagoo khaaska u ah iyo saad usoo socotona isaga fadhiisan mayse inuu asaga kugu ikraamo yidhahmo fadhiiso inta ku yidhahdo moog meelaha kaloo caadiga iska fadhiiso meelaha kaloo caadiga iska fadhiiso ay hayle markaad guriga haddaa timide meeshii uun ugu munaasabeydo ninka odayga reer kale uu iska lahaa ee asaga lagu lagu qadarinayo ha ka bilaabin uuni meelaha kale iska fadhiisa ha qabsanin meesha rawaahu lkhamsatu ila albukhaariya can abi cadiyata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kaana malik binu khuwayris wuxuu ahaa ya'tiina mid noo yimaado fii musallana meesha aan ku tukanayn yataxadat meeshaasuu noogu sheekayn jiray mwl mawlicii aan ku tukan jiray intuu noogu imaado ayuu marka cilmi nagu nagu siin jiray oo noogu sheekayn jiray oo qisada yani iyo axaadiisa nooga warrami jiray faxadarati salaatu salaaddii baa soo xaadirsay yowman maalin isagoo nala joogo faqulnaa lahu waxaanu nidhi taqadam haddii adigaa saxaabi yani rasuulka la tukanaye bal la tuji horay maro yani imaam noo noqo faqaala wuxuu yidhi liyataqadam bacdukum mid adinka idinka mid a horay ha maro oo hana tujiyo xataa xataa uxadisakum aan idiin sheege lima laa ataqadam waxaan anigu idiin tujinayno imaam aan idinku noqonayn aan idiin sheege midkiin horay ha maro samictu rasuul lahi baan maqlay sal allahu alayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay man zaara qowman qowm ninkii soo ziyaarto oo ziyaaro ugu yimaado falaa yaumahu yuusa imaam u noqonin walya-umahu imaam ha u noqdo rajulun minhum dadki xaafadda sii deganaa oo meesha sii joogay mid ka mid a ha tujiyo hay ninkan waa safar asagu ay ilaa inay ayagu raalli ka wada noqdaanoo ay yidhahdaan kulligaan anagaa raalli kaagahay aduu maanta keliya na tuji markaa w wuu tujin karaa oo idankooda uu isaga gala mooye laakin yuusa asagu tujin wey rawahu asxaabu sunan can abi umaamata radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal halaaatun saddex laa tujaawizu salaatuhum salaadoodu ma gudbayso aadaanahum dhegahooda saddex qolo salaadoodu halkan ma dhaafayso alcabdulaabiq addoon soo dhuntay oo sayidkiisa ka soo dhuntay xataa yarjica ilaa uu soo laabto marka salaadooda aqbal maaha alajir fiican male baa looga jeedaa addoon caasi ah oo soo cararay oo sayidkiisiba ka idan la-aan ka soo cararay salaadiisu yani waa salaad gelabgelabawo wa imra'atun weeye tan labaad imra'atu naag weeye baatad bariday wa zawjuha walxaal zawjaha ninkeedina calayhaa dusheeda saakidun u cadhaysan ninkeediibaa u cadhaysan habeenkaasooda salaadaha ay tukanayso intuu ninka u cadhaysan yahay salaad maqbuul oo ajray ka helaysa maawo waxa uu ninka ugu cadhaysan yahay waa shay xaq awey shay xaqu ugu cadhaysan yahay waxaan xaq ahayn oo baatila hadduu kula diriro ugu cadhaysan yahay taa kuma jirto laakiin wax xaq ah hadday ku khilaafto oo marka ay ku carageliso zawjku u caraysan yahay inta uu raalli ka noqonayo salaadeedu ajir male wa imaamu qowmin weeye midka saddexaad qowm imaamkooda wahum walxaal hum ayagu kaarihuuna lahu ay nacayaan waa nin meesha xaafaddii dadki ka tujinaya aanana la jeclayn ilahu dhinac noo dhaaf baa leey kan ya dadkii dhammaan buu qasab ku haystaa meesha qasab buu ku tujinaya ya ama yeela ama hayeelna buu leey meesha buu haystaa marka kaa salaadiisuna ma ficno maxaa yili waa qasab dadkiiba raalli kuma aho niyadooduna diib kuma ah meel aan aadinan lahan hadda jamaaca meelan ku jamaacadii baan ka harin lahan moogi waa dadka qaar kaa warsoocelay jamaacadii baan raadni moogi waa iskaga joogi lahan masaajidkan ma tagin ama mawlacan ma tagin laakiin meel aan ku tukadan lahan imaamkii baa la neceb yahay dadka say u badan yihiin mama jeclo kaas inuu meeshan iskaga tagaa fiican rawaahu tirmidi wa abu daawuud hor daacada ilaahay ma qasab bay noqotaa adiga naftaada macna ilaahay daacadiisaa doonaysaa wax wanaagsan iyo ajir baa salaada ku raadinaysaa salaad oo yani aad ka tujisa ma madaxnimay noqoni haddaad madaxnimo adduunya aad madax ku raadin meeshaan asagaa imaamka un aad ujeedo adigana un yani ilaahay xaggiisana lagaaga caraysan yahay soo bel soo imtixaan ma waa imtixaan ya aakhirad weeyaan rab hadda can ibni cumara radi allahu canhuma can nabiy sal allau alayh wasalam qaal halaaatun saddex calaa kusbaani lmiski ya buur oo miski ah korkiisa ayay ahaanayaan yowma alqiyaamati kusbaanku yani waa bacaadka weyn ee taagga ahee buurta ah weyn yani taag dheer oo bacaad ah oo miski ah haddana miski ka samaysan ayay korkeeda fuulayaan qiyaamaha yaqbiduhum alawaluuna walaakhiruuna dadkii hore iyo dadkii dambea way kaman hayaan waxay leeyiin qoladaas maxay ahaayeen qolada darajadaas ilaahay siiyo sidaa u fadli badan yaala waa la wada fiirinaya waa la kamanaya rajulun kan koobaad saddexdaa qolaa yani lagu tilmaamaya rajulun nin weeye yunaadii bisalawaati salaadihii u aadaamaya alkhamsa ee shantaa fii kulli yowmin waleyl nin shanta salaadood dadka ugu yeerayo u aadaamay warajulu weeye kan labaad ya-umu qowman qowm buu imaam u yahay walxaal hum ayagu raaduuna bihi raalli bay ku yihin way jecelyihiin dadka meesha iyagoo dhan aad bay u wada jecelyihin ninkaa imaamnimadiisa wa cabdun weeye kan saddexaad addaa gutay xaqallaahi ilaahay xaqiisii buu gutay oo daacadii buu ku dadaalay wa xaqa mawaalihi sayidkiisa xaqiisina wuu gutay meel alla meesha uu uga baahnaayo wuxuu u dirsadayba khidmadiisii buu ku dadaalay rawaahu tirmidi wa axmed attakfiifu maca aliqaan ninka imaamka waxaa la doonaya markuu dadka salaada tujinayo inuu salaada fududeeyo uuna aad ugu dheeraynin macal itqaan asagoo weliba salaada sugayo oo waajibaadka iyo sunanteedana taam yeelayo waa inuu fududeeyo salaada can abi mascuud radi allahu canhu ana rajula nin baa qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuul allah innii anigu la ata'akharu waan ka haraya can salaati alqadaad salaada subax anigu waan isaga haray min ajli fulaan baan oga haray hebel dartii baan masaajidka oga haray mimaa yudiilu bina min ajli maa yudiilu bina ya mimaa yudiilu bina ay min ajli idaalatihi dheerayntiisa asalaata salaada bina annaga uu nagu dheeraynayo yaan oga haray masaajidka ma xamili karu leeya ninkana aad buu salaada noogu dheereeya famaa ra'aytu ma arag buu yidhi abu mascuud rasuulallahi rasuulka ilaahay ma arag sala allahu alayh wasalam fii mawcidatin wacdi ashadda uu kaga daraya qallaban caro minhu nabiga xaggiisa yowmaidin maalinkaas wey wacdi buu istaagay markuu ninkaasaa ugu soo dacwooday wacdi buu nabigu u istaagay markaasuu aad u carooday wey markuu hadlayay nabigu uma qaala wuxuu yidhi inna minkum waxaa idinka mid a munafiriina kuwa dadka kala eryayo kuwa dadka kala eryayo munafiriin aha idinku jiro fa ayukum kiinii maa sallaa binnaasi dadka tujiyo falyatajawaz salaada ha gaabiyo fa inna fiihim dadka waxaa ku jiro addaciifa mid tabar daran walkabiira mid oday oo waayeel aan taagnaan karin wadalxaajati mid danle oo degdegay ya dadkaasoo dhan baad imaam u tahaye yani ummad dhan baad tujinaysaa markaasaa adigu saad rabtay salaada isaga dheeraysanaysa adiga awoodaadii baad ku talagelaysaa waad iska taagnaan kartaa adigu intii muddaha soo ma ya saas lama rabo faqtadi biadcafihim burnabu dadkaa midka ugu tabar daran ku dayo kaas ku xisaab yani salaada oo intuu kaas uun taagnaan lahaa uu dadka tujin lahaa kaas un baa la rabaa inaad taagnaato dadka inaad la socotaa la rabaa waidaa sallaa linafsihi keligii markuu tukanayo falyudawil ha dheereeyo maashaa intuu doon adigu haddaa keligaa tukanaysa intaa doontaba iska dheerayso laakiin markaad dadka tujanayso salaada si dhexdhexaada ka dhig rawahu lhamsa can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal maa sallaytu ma tukanin buu yidhi wara'aa imaamin imaam gadaashii qaddu weligay imaamkaasoo akhafa ka fudud salaatan min salaatin salaad walaa atama ka taam yeelid badan min annabiyi sala allahu calayhi wasalam nabigo salaadiisuna wax ka taamsan ma arag buri kana fudud waay wain kaana la yasmac wainhu sha'niye kaana wuxuu aa nabigu la yasmacu mid maqlaya bukaa sabiy ilmo yar oo hintiisuu maqlay asagoo salaada ku jiro fa yukafifu wuu fududaynaya salaadii makhaafata an tubtara umu hooyadii in la fidneeyu nabigu ka baqaya canuga xaafadii ka ooye markuu naqo haddee dumarkii iyo raggii o dhanna waa ku xidhan yihiin yani nabigu dadkii buu tujinaya soo maaha salaadii buu soo gaabinaya muxuu u yeelayaa hooyadii hadday ilmaha ooyintiisa maqlaysaa markaasay salaaddii ka fidnoobaysa way mashquulaysaa de canuga ooyintiisa ku mashquulaysa salaaddii soo gaabinaya marka nabigu wa fii riwaayatin innii la aquumu waan kacayaa fi salaati uriiddu anoo doonayo an udawila fiiha inaan dheereeyo fa asmacu waan maqlayaa bukaa'a sabiyi ilma oohintii baan maqlayaa fa atajawazu fii salaatii salaadaydaan soo gaabinayaa karaahiyata an ashuqa calaa ummi hooyadii inaan dhibaan ka yaabaya rawahu lhamsa can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaal yusalluuna lakum yusalluuna way idiin tukanayaan a'immadii nimanka imaamyaalkaa lakum adinka idiin tukanaa way idin tujinayaan fain asaabuu hadday asiibaan oo xaqii waafaqaan falakumulajru ajir baa idiin sugnaaday walahum ayagana waa u sugnaaday wain akhdawuu hadday gafaan falakumul ajru adinku ajir baad leedihi wa calayhim lismu ayaguna dembi baa korkooda aw rawahu lbukhaariyu wa abi daawuud can sawbaan waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal laa yaxilu liimriin qof xalaal oo maaha an yandura inuu fiiriyo fii jawfi beyti imri'in ruux kale gurigiisa dhexdiisa inuu dhowro guri kale oo islaameed oo aan lagu idmin inaad uurkiisa fiiriso kuuma banaano haddaad dariishadiisoo furan aragto ama albaabkiisaoo laaban aragto ha eegin guriga uurkiisa ha eegine indhaha isaga laabo kasijeesa wey lama ogola guryaha uurkooda in la fiiriyo xataa yasta'dina ilaa uu kuu idmo soo gal uu ku yidhahdo fa in nadara hadduu fiiriyo faqad dakhala gurigu wuuba galayba bannaankaba aad ka joogtid haddaadba guriga uurkiisa fiirinayso waad bagashay gurigi ya inamaa yani inamaa jucila alistidaanu liajli lbasar waa ku nabigu leey inay ishaadu cawro aysan ku dhicin oo waxaan kuu banaanayn aada ishaada ku idanka loo idan qaadanaya ma soo galaa markaad leedahayba yani dadka guryahooda markay kaga juran yihin cawradoodii waxbaa iska banaanay iska kala daadsan yihiin inaad dadka aad ishaad cawradaada ku dhicin way waxa loo idmay haddaadba eegto banaankiiba ka fiirsanayso waad gashay de waad gashay walaa yaummu qowman qoomna imaam yuusan u noqonin oo fayakusa nafsahu aya walaa yaumma qowman qowm imaam uma noqdo oo fayakusa nafsahu naftiisa uu ku khasiso biducaai duco duunahum ayaga duunkood dad buu imaam u noqday markaasuu keligii iska ducaysanaya fain facala saa hadduu yeelo faqad khaanahu wuu khayaanay ummaddii ummaddii wuu imaamka u ahaa wuu khayaanay ay haddii ummadda aad yani mar imaam u tahay waa inaad u ducayso duca weliba jamaca waa inaad u ducayso ya ducooyinka salaada dabadeeda waa inaad u ducayso ducada qunuudka oo kale waa inaad lafdu jamc ku akriso aka keliga adigu ha iska ducaysan lababa waa khalad haddii oo salaadii markaa dadka imaam u tahay haddaad yani lafdulifraad ku ducaysanaysa ka hor allahuma kfir lii warxamnii baad leed imaam baad dadka aamiin bay dadku leeyihin ilahu aniga i naxarisaad leed ilahu noo naxarisma dhaadi lafdu jamc inaad isticmaashaan rabaa mogta taa waa khalad waaya ko tan labaad waxa weeye waa inaad u ducayso oo keliga aadan iska ducaysanin haddaa adigu gacmaha saa iska dhaata ka waran ya oo waxaaga aad gaar iskala sii jeesato waad khayaantay dee dadki faqad khaanahum wuu khayaanay wuu khayaanay waa litaksirihi fi lmadluubi minhu wa huwa ishraakuhum fi ducaai ducada inuu la wadaajiyaan rabay ee hadduu keligii iska un ducaystay ya wuu khayaanay dadki marxaba marka hadda xaggee waa yaabe qof la arka keligii iska ducayso keligii ruux la arka baa iska ducayso xaggeena amrayso nabigu saanu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninkii dad imaam u noqdoo keligii ducaysta dadka wuu khayaanay buu leeyahay adigu un keligaa iska ducayso xaggeena amray ma jirto xadiis dhahayo yaan dadka loo ducaynayna qof la arko keligaa ducayso weligaa haddaad raadiso indhaha biyo ka keento maarkiisa ya xageed ka arkide maba dhihi nabigu calayhi salaatu wasalaam duca dadku wuu amray jamac iyo ifraadbo keligaa markaa tahay oo dad aada la joogo waa ducaysani xataa markaad keligaatoo keligaa ducaysanaysa waxaa sunno ah inaad lafujamac ku ducaysato ood ummaddo dhan ducada la wadaajiso oo nabigu xadiis wuxuu ku leeyahay yani idaa dacawtum facamimuu fainahu aqrabu lilijaabati markaad ducaysanaysaan ducada caam ka dhiga allahuma kfir lana waliwaalidiina allahuma kfir lilmuminiina saa inaad tidhahdaa fiican xataa haddaad keligaa gurigaaga iska joogto ama habeenka ad keligaa iska tukanayso ducada jamcaha fiican oo muslimiinta o dhan iyo muminiinta aad la wadaajiso wey laakiin adigu keligaa iska ducayso dad looma ducayn karo meel ay ku taallo ma jirto meel ay ku taallo ma jirto ya waxaan ognahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey ayu ducaa'i asmac duco teebaha ijaabada ugu dhow ducadee tee la aqbalaya oo in la aqbalo ugu dhow wuxuu yihi nabigu fii jawfi leyli iyo wadubra salawaat habeenka gelinkiisa dambe marka aad ilaahay u tukanaysa markii aad ilaahay barido iyo dubura salawaat salaadaha shantaa markaa tukato ood ka baxdo gadaashooda yaa ducada la aqbala haddii ducadii gadaasheedii uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku sheegay inay tahay meesha ducada aqbalkeeda ugu dhowda in dadkii imaamka uu u duceeyena xadiidkan uu nagu amrayo nabigu uu leeyahay nin qoom imaam u noqdo hadduu keligii ducada isku khasiso wuu khayaanay meesha aad ku diidaysa salaada gadaasheeda in la ducaysta waxge ya jamac oo lagu ducaystana dadku maanta wax la arkaba su-aal bay ka keenayan wax la arko salaada gadaasheeda ma la ducaysan karaa xadiidkaasaa u daliila fii jawfi leyli wa dubura salawaat mid ma tahay jamac ma lagu wada ducaysan karaa waxaa jiray xadiid xaakim iyo ibnu xibbaan ay wariyeen oo nebigu yidhi qoom meel isugu imaadee ma jiro oo mid uu u duceeyo mid kuwa kalena ay aamiin leeyihiin ilaa waa la aqbalay kaasna xadiidkaasna muxuu tilmaamay ayadoo jamca lagu ducaysta salaada imaamka naftiisu inuu duceeyo oo salaada dabadeeda uu duceeyena maxaa u daliila xadiidkana u daliila qof dad imaam u noqonayo oo keligii ducada isku khasinayo ma jiro ilaa wuu khayaanay haddee saddexdiiba haddii lagu keenay waxaa raadinaysa maysa marka waxaa raadinaysa maysa adigu keliya waxaad keentaa hal xadiis ahoo leh yaan la ducaysanin ya bal ha laciif ba ha noqda hadduu rabo hadduu rabo laciif ba ha noqdee halkaa xadiidka waan qabsanaynaaye bal noo keen adigu dadka looma ducayn karo ama salaada gadaasheeda lama ducayn karo bal adigu le arag ma jirto wey ma jirto ya khayrka in ummadda laga hor istaago maha wey khayrka in ummadda laga hor istaago ma aha nabigu calayhi salaatu wasalaam ducada wuxuu ku sheegay mukhu lcibaada inay tahay cibaadada dhuuxeedi wa fii riwaayatin adducaau huwa alcibaada cibaadada dhanba waaba ducada adducaau huwa alcibaada alxaju carafa oo kale ya marka cibaadada siirkeedu waa ducada marka waa khalad ya waa khalad in maaragtay waaye ducadu madluubaani waana la amray yani waana laga doonaya wakti la arkado inaan ku dadaalno kasugnaatay inuu duceeyey ay oo mar kasta jamaca la isugu yimaado uu nabigu ducayn jiray walaa yaquumu ila salaati salaada uma kaco wahuwa xaqinun asagoo reebreebayo ya xaqin asagoo xaqin oo reebreebayo salaadii yacni bowlkii iyo asagoo reebreebayo salaad ooma istaago oo marka hadda salaadda ajirkeedii baa kaa nusqaamayo waxaa la rabaa adigoo kaamil ah oo daharaadaadu kaamil tahay inaad salaaddu istaagtaa la doonaya rawahu tirmidi wa abu daawuud imaamat lcabdi addoon imaamnimadiisi iyo walmawla mid la xoreeyey walacma mid indhala walmar'ati naag imaamu noqon kartaa wasagiiri ilmo yaro weli aan qaangaarin intaba imaam bay noqon karaan ay naagtu laakiin waxay u noqon kartaa un haween kale unbay imaamu noqonaysa inta kale o dhanna waa lagu daba tukan karaa kaanat caaishatu waxay ahayd yo ummuhaa waxaa imaam u noqon jiray cabduhaa addoonkeedii dakwaan ahaa addoon iyadoo dakwaan la odhan jiraa yani yaa tujinaye min almusxaf musxafku ka tujinay yani qur-aanka ma una aqoonin xaafid muusanahayn marka musxafku ka tujinay rawahu albukhaariy washaafici can ibni cumara radi allahu canhuma qaal lamaa qadima almuhaajiruun muhaajiriintii markay soo galeen ay alawaluuna ee horreeyey ya alcasbata markay soo galeen mawdican mawdic weeyo biqubaa'i ay quba ku yaallo qabla maqdami nabiyi sala allahu alayhi wasalam muhaajiriintii u horreeyey ee yani maka ka soo haajira intuuna nabigu imaan hortay asxaabtu wuxuu yidhi u hijrooda madiinuu nabigu amray inay usoo hijrooda soo ma mawdicaas markay imaadeen waa qubu meesha quba la yidhaahdee intuuna nabigu imaanin kaana yo-umu waxaa tujinaya saalim ninka la yidhaha mawla abi xudayfa nin qaari u haaye wa kaana aktaruhum qur'aanan baa ninka qur'aanka u yaqaan rawahu albukhaari abu daawud can anas waxa leeyi radi allahu canhu nabi sal alay slam istakhlafa nabigu wuxuu khaliif ka dhigay ibna ummi maktuub cabdullahi ibnu maktuub iyo ummu naasa wahuwa acma markuu nebigu duulaan u baxayo cabdullahi ibnu maktuub oo macduur oo de asagoo indhala oon jihaadka aadi karin yuu nabigu u idmay dadka inuu sii tujiyo waa nin indhala inuu imaam noqon kara rawahu abu daawud axmed ibnu xibbaan can cabdiraxmaan waxaa laga ibni khallaad radia allahu canhu ana nabiya sal alay wasalam kaana wuxuu ahaa yazuuru nebigu mid soo ziyaarto oo umma waraqa gabadha umma waraqa la yidhahdo fii beytiha gurigeedu kusoo ziyaarinayo fasta'danadu nabigu way ka idan dalbeen fii mu'adinin mu'adin salaada noo aadaamaan doonayna fajacala laha wuxuu u sameeyey mu'adanin mu'adin buu u sameeyey wa amarahaa wuxuu ku amray nebigu anta umma ahla daariha dadka gurigeedaa jooga inay iyadu tujiso wey waa dumarka iyo meesha xaafadaas wixii joogo inay iyadu imaam u noqoto qaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi fa ana anigu ra'aytu waxaan arkay mu'adinahaa mu'adinkeedii shaykhan kabiiran asagoo waayeel oo odayaan arkay gabadhaas ninkii u adi mu'adinka ahaa ee xaafaddaa ka addimi jiray asagoo waayeel oo odayaan arkay tusallii bihim imaaman marka ayadii baa imaam u noqonaysa wa minhu lmu'adinu mu'adinkiina waa ku jiraa fa kaana yaqtadii biha macahu wuu ku tukan jiray waa asaga naftiisa kula xihanaya fafiihi sixatu imaamati almar'ati birijaali wey wa calayhi lmuzani wa abu sawr wa dabari wa qaala aljamhuur jamhuurtu waxay qabaan laakin laa tasixu imaamatuha birijaali naag yacni uma noqon karto rag imaamu noqon ya waa lixadiidi ibni maaja laa ta'umanna imra'atun rajulan iyose imaamu noqoni wahakada can camr bn salamata radi allahu canhu anahum yani camr bn salama ninkaa la yidhaahdo annahum ayagu wafaduu cala nabiyi nabigay usoo wafdiyeen sala allahu alayhi wasalam markay soo islaamayeen qabiilkoodii nabigay usoo wafdiyeen falamaa araaduu markay dooneen an yasarifuu inay noqdaan qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah man yaumunaa yaa imaam noo noqonayo qaala wuxuu yidhi nabigu aktarukum jamcan lilqur'aani ninka qur'aanka inkugu yaqaana xifdigiisa ow akhdan lilqur'aani qur'aanka barashadiisa ninka inkugu yaqaan fa kuntu waxaan ahaaday buu yihi camr bnu salama aktaruhum midka ugu badan oo jamcan lilqur'aani aqoonta qur'aanka anaa ugu badna wiil yar buun ahaa markaas aan weli qaangaari faqadamuunii way hormariyeen wa ana ghulaamun wiil yar baan ahaa aan weli qaangaari wa calaya dushayda waxaa ahaatay shamlatun qayd baan qabay oo lii aniga ii sugnaaday mara yaroo qayd ah carruurtu marada yar ay saa u xirtaan oo halka go'a qayd baa la odhan jiray soo maawa qayd yar baan qabay buu leeyahay oo dee canug yaroo aan weli qaangaarin buu ahaa falamaa shahidtu markaan xaadiray majmacan aa yahay famaa shahidtu majmacan ma xaadirin buu yihi oo min jarmin waa qabiilkii uu ka dhashaye ilaa kuntu imaamuhu aniga unbaa tujinaya ya famaa shahidtu ma ana xaadiraynin bu majmacan meel laysugu yimayo min jarminna waa qowmkiisi awooye ilaa kuntu imaamuhu anaa imaamka aha wa kuntu waxaan haday usallii mid tujiyo calaa janaaizihim janaazadooda anaa tujinaya buu yihi ilaa yawmi haada ilaa hadda aniga unbaa imaamu ahaw waa kii yani la arad bixiyey oo maradaas yarta oo shamladaa yarta uu qabay waa mare yaroo markuu sujuudo rukuuco hoosba yani sujuuda u garay hoosbay ka soo gaabanaysaa dadkii o dhanna wuu tujinaya haweenkii iyo raggi iyo kullii wada tujinay haweenkii baa kasoo dacwooda waxay leeyihiin waaru yani naga astura sawata qaari'ikum war ninkan imaamka idiina cawradiisa naga qariya mar alla markuu sujuudo maradii gadaal bay isaga gaabanaysaa mawta hoosay kasoo banaanaanaysa canug yar buu ahaa dee dhar badan mu noqon markaasaa dee xaafaddii maadaamu imaam u yahay lacag baa laysku dardaray oo markaasaa laba maryood oo cusub baa loo soo gaday weligaysaan ugu farxay marada laisoo gaday waxaan ku farxay ma jira buy rawaahu abu daawuud albuqaariy wanisaa-i waliabi daawuud daar qudmi asalaatu maktuubatun aya asalaatu salaadii almaktuubatu ee maktuubadahayd oo waajibka ahayd waajibatun waajib weeye khalfa kulli muslimin qof la arko muslima gadaashiis baran kaana haya qof baari oo wanaagsan oo taqiya oo faajiran min faajir ahaya wain camila alkabaa'ira kabaa'irtaba ha sameeye alsinada wa tukanaya ya salluu calaa man qaala laa ilaaha ila allah wa salluu khalfa man qaala laa ilaaha ila allah yaa riwaaya nin alla ninkii ohil tawxiidana ku tukada janaazada hadduu rabo caasi baa iska ado dunuubda waa ha sameeyo wa salluu khalfa man qaala laa ilaha ila allah ninkii laa ilaha ila allahu yidhahda ina saga xirta taasuna wey mawqifulma'muumi min alimaam xaguu istaagaya ma'muumka imaamka ka istaagaya can ibni cabbaas radia allahu canhuma qaal bitu waan baryay cinda khaalatii habaryartii agteeda maymuuna faqaama nabiyu wuu istaagay sal lay slm yusallii min alleyl faqumtu waan istaagay usalli macahu anoo tukanaya can yasaarihi dhinaca bidixaan ka istaagay buu faaqadanii wuu isoo qabtay bira'sii madaxuu isoo qabtay faaqaamanii can yamiinihi dhinaca midiguu isoo mariyo wiil yar buu ahaay marka salaada meesha imaamku maamuunka uu kaga xiranayo ayuu baray nabigu rawaahu lhamsa can samurata bni jundi radi allahu canhu qaal amaranaa rasulu lahi sal alay wasalam idaa kunaa alaatatan saddex markaan nahay an yataqadama mina axaduna midkaana inuu horay maro imaam uu noqdo rawahu tirmidi can anas radi allahu canhu qaal sala nabiyu sal lay slam fii beyti ummi sulaym ummu sulaym gurigeeda ayuu ku tukaday nabigu anas hooyadii faqumtu waan istaagay aniga oo anasa iyo wayatiimun wiil yaroo agoon ahaa khalfahu nabiga gadaashiisa wa ummu sulaymna khalfana keligeed bay gadaal safatay rawahu arbaca wa canhu waxaa laga wariyay can anas ana rasula lah sal alay wasalam amahu imaam buu u noqday iyo waimraatun wa imra'atan asaga iyo naag buu imaam u noqday ay amahu wa imra'atan minhum naag yani xaafadii ka mid a fajacalahu wuxuu yeelay anas wuxuu yeelay nabigu can yamiini dhinaca midige walmar'ata naagtina khalfa dalik hadday hal nina iyo hal naag deen yani halka ninkaa dhinaca midigu istaagaya ma'muumka naagta ayadu keligeed bay gadaal istaagaysa la safan maysa w rawaahu muslim wa abu daawuud alfasl raabic allah subxana wataala fi liqtidaai bilimaam imaamka oo lagu daydo ayuu fasalkan ka hadlaya alqudwa hiya tabciyatu lma'muumi ma'muumka raacidiisa weeye lilimaami min awali salaad ilaa aakhiriha waa inuu raaco falaa yataqadamu calayhi ka hormari maayo walaa yuqaarinuhu la xidhiidhsan maayo fii qowlin aw ficlin wa niyatu liqtidaa'i waa inuu la yimaado dayasho waa inuu niyoodo bilimaami imaamka uu ku daydo waajibatun wa niyatu liqtidaa'i bilimaami waajibatun cala alma'muumi ma'muumka waajib bay ku tahay salaadda markuu xidhinayo inuu ma'muuman ama yacni muqtadiyan ama jamaacatan uu xirto oo saa uu niyoodo qalbiga uu ku qabto waa waajib bikhilaafi alimaami imaamka khilaafsan laakiin falaa tajibu calayhi niyat ljamaca asagoo waajibkuma aha walaakin tusanna waa loo sunneeyaa liyudrika inuu haleelo oo hawaabahaa hawaaba aljamaacati hadduu niyada ka tago oo imaamanta uusan niyoonin jamaacadii baa fadiiladeedii mau helayo laakiin salaadiisu waa iska saxiix laakiin ma'muumka asaga waajib bay ku tahay inuu niyoodo haya inuu niyoodo waajib bay ku tahay mamuumanta ama muqtadiyan inuu yidhahdo can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nabigu inamaa jucila alimaamu imaamkii waa la yeelay liyu'tama bihi inay lagu daydo unbaa loo yeelay inamaa jucila alimaamu imaamkii waa la yeelay liyutama bih in lagu daydo oo la raaco macnaheedii marka jumladan dambaa fasirayso fa idaa kabbara fakabiruu markuu takbiirsado salaada xirta adinkuna wa idaa rakaca farkacu mar alla markuu rukuucana rukuuca wa idaa qaala hadduu yidhaahdo samica allahu liman xamida faquuluu allaahuma rabbanaa laka alxamdu sidaa dhaha wa idaa sallaa hadduu tukanayo qaa'iman asagoo taagan fasalluu qiyaaman idinkuna istaag ku tukada wa idaa sallaa qaacidan fadhi hadduu imaamku ku tukado fasalluu tukada qucuudan xaalatin idinkoo fafadhiyo ajmacuuna dhammaantiin imaamkii hadduu macduur noqdo istaagi waayo u fariisto adinkuna fariista taa awalo amarkii hore ay ahayd laakiin waa la nasakhay markii dambe awalo amarkii hore ayay sidaa ahayd nabiga asagoo xanuunsan ayaa lagu xirtay markaasuu yani u ishaaray fariistuu yidhi qofka hadduu yani imaamku hadduu fariisto adinkuna fariista laakiin markii dambe waa la nasakhayo asagoo xanuunsan baa nabiga asagoo fadhiyo ayaa iyadoo la taagan yahay baa lagu xirtay wey marxaban salaaduna saasay saxiix ku tahay rawaahu lkhamsa walafdu abi daawuud inamaa jucila alimaamu imaamkii waa la yeelay liyutama bihi in lagu daydo fa idaa kabbara fakabiru mutaabacada imaamka in lagu dadaalaa la dooni oo imaamkaa daba socoto oo rukniga markuu galo yaad ka soo dabagelaysa markuu ka baxa yaad ka baxaysaa wahaakada waad daba soconaysaa mutaabaco inaad ka hormartay imaamka lama rabo hor socoto inaad aad oga daahdo oo laba rugni iyo waxaas aad kasii dibdhacdana lama rabo muqaaranona lama doonayo inaad imaamka la xidhiidhsato oo adi asaga aad isku mid noqotaan oo saas isla tihiin hal mara isla foorso hal mara isla kaca taana waa muqaarano lama rabo mutaabaca la doonaya mutaabaco mutaabacadu maxay ku suuroobi kartaa imaamku markuu rugniga galo oo uu si fiican u wada galo yaad ka soo dabagelaysa adiguna intuuna ka kicin ayaguna ka soo bixin marka rukuucii oo kale markuu rukuuco oo lawyaha uu si fiican u qabsado lawyaha uu qabsado markaa unbaad adigana ka soo daba rukuuci sujuudda markuu imaamku intuu dhulka u dhaco u wejiga dhulka dhigo markaasaad ka soo daba sujuudi saas weeye mutaabacadu mutaabacadu waa sidaa ee inaad muqaarano samayso amaad hor orado imaamkii ka horrayso ma aha wey fa idaa kabara fakabiruu walaa tukabiruu ha takbiirsanina xataa yukabira marka mutaabacada saas kusuroga ilaa uu imaamku takbiirsado ha takbiirsanina adigu wa idaa rakaca farkacu imaamka hadduu rukuuca rukuuca walaa tarkacuu xataa yarkac adinku ha rukuucina ilaa imaamku uu rukuuco wey wa idaa sajada fasjuduu imaamku hadduu sujuudo mar alla markuu sujuudo sujuuda walaa tasjuduu ha sujuudina xataa yasjud ilaa imaamku ka sujuudo qaala alxumaydi wuxuu yidhi xumaydi waa sheekhu lbukhaari qowluhu idaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan huwa fii maradihi alqadiim buu ahaad qowluhu nabiga hadalkiisii uu yidhi idaa sallaa imaamku hadduu tukanaya jaalisan fadhi fasalluu juluusan idinkii maamuumiinta ahna fariista uu nabigu yidhi huwa fii maradihi alqadiim waa maradkiisii hore ee arrinta waktiyihii horey sidaa ahayd uma salla nabiyu nabigu wuu tukaday sala allahu calayh wasalam bacda daalika jaalisan asagoo fadhiyo wannaasu dadkiina khalfahu gadaashiisa ay yihiin qiyaaman xaalin kuwa tagtaago oo kii nabigu waa kii mixraabka fariisanayadiisii abubakarna midigta uu ka taagnaaye oo dee dadkuna yacni asaga unbaa imaam ahaayee lagu wada xirnaa laakiin dadkusi abubakar bay fiirsanayeen oo garab taagnaayo markuu nabigu u fadhiyay dee markuu rukuucay iyo markuu ictidaalayay iyo markuu sujuuday iyo si abubakar unbaa la dhowranayay dadku ay dhowranayeen waa la taagtaagnaaya gadaalbe asaga unbaana lagu wada xirnaayo asagaa imaam ahaa nabigaa lagu wada xirnaayo marka asagoo fadhiyo ayaa sidaa loogu daba xirtaa iyadoo la taagan yahay lam yaamurhum uuna amrin biljuluusi inay fadhiistaan wa inamaa yuuqadu waa la qaadanayaa bilaakhiri midkii dambeeyey falaakhiri midkii dambeeyaa la qaadanayaa min ficlihi sala allahu calayhi wasalam nabiga ficilkiisaa cayl ficilba midda midku ka dambeeyo naasik buu noqonaya kii hore u nasakhaya marka ka u dambeeya unbaa la qabsanaya ficilkii nabiga u dambeeyey saasay asagoo fadhiya ayuu imaam noqday dadkiina way iska taagtaagnaayeen fadhi ma uuna amrin marka rawahu lbukhaari wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi wuxuu ka wariyey sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi nabigu amaa yaksha amaa yakshaa miyuuna ka cabsanaynin alladii midka yarfacu ra'sahu madaxa kor u soo qaadaya qabla alimaam imaamkii oon soo toosin imaamkii oon sujuuda iyo rukuuca ka soo kicin midka soo kacayo miyuusa ka cabsanaynin an yuxawil allahu ilaahay inuu u wareejiyo ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaarin dameer madaxiisa inuu ilahay ka dhigo waa waciid daran imaamka oon soo toosin oo ruknigii aan ka soo bixina aduu ka soo baxdo imaamka aad hor socoto nahyi xun baa ku soo arooray ha ka cabsada ayuu nabigu leeyahay qofka ka soo hortoosayo imaamka in ilaahay madaxiisaba madaxa dameer ka dhigo wa fii riwaayatin an yuxawil allahu ilahay inuu u wareejiyo suuratahu suuradiisa fii suurati ximaar rawahu lhamsa can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal sallaa binaa rasuulullahi baana tujiyey sala allahu alayh wasalam daata yowmin falamaa qadla salaata salaada markuu taam yeelay aqbala calaynaa biwajhi wejiguuna soo qaabiliyey faqaala wuxuu yidhi ayuha naasu dadow inii anigu imaamukum imaamkiinni baan ahay anaa idaa imaam idiin ah ee falaa tasbiquunii haygala hormarina birukuuci walaa bisujuudi midna haygala hormarina hortay ha rukuucina hortayna ha sujuudina walaa bilqiyaami qiyaamkana haygala hormarina oo hortay ha istaagina walaa bilinsiraafi salaamtana haygala hormarina oo anugu salaamo naqsina salaadda ha ka bixina fa innii anigu araakum waan idin arkaa amaamii hortayda iyo wa min khalfii gadaashaydaba waan idinka arkaa buu nabigu leey salaada wanaajiya oo hay hor ordina yani daba socda oo igu dayda aniga inamaa jucila alimaamu liyutama bihi saa ii daba socda waan idin arkayaa hortaydana waan idinka arkaya gadaashaydana waan idinka arkaya uma qaala wuxuu yihi nabigu waladii nafsu muxamedin biyadihi waladii macbuud baan ku dhaartay nafsu muxamedin biyadihi biqudratii ay ku sugan tahay low ra'aytum haddaad arki lahaydeen maa ra'aytu wixii anigu aan arko waa waxa axwaasha aakhira a wey qabriga iyo yani waxyaalihii ka dambeeyey ee axwaasha qiyaamaha oo dhibka badan ah haddaad arki lahaydeen ood ogti ogaan lahaydeen la daxiftum qaliilan wax yar baad qosli lahaydeen wala bakaytum kasiiran wax badanna waad ooyi lahayd qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa ra'ayta maxaad aragtay yaa rasuul allah qaala wuxuu yihi nabigu ra'aytu aljanna wannaar jannadiiyo naartii baan arkaa wey jannadiiyo naartii ayaan arkaya markuu salaada ku jira xataa nabiga lasoo hordhigaya jannadii iyo yani maqaamaadkeedii iyo wixii dhexdeed ahaaday iyo naartii iyo wixii axwaasheedii oo dhan ayuu nabigu arkaya rawahu sheekhaan can sahl bni sacdi waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal laqad ra'aytu rijaala rag baan arkay buu leeyahy laqad ra'aytu laqad wallaahi ra'aytu waan arkay alrijaala rag baan arkay oo min ahli sufa nimankii ahli sufa la dhihi jiray ee yani fuqarada ahaa ee masaajidka nabiga joogi jiray masaajidka uu seexan jiray nimankaasaan arkay buu yidhi caaqidii usrihim xaal ay yihiin kuwa xidhay macawistooda iyo hoos guntigooda fii acnaaqihim luqunta ay ku xirteen wy mila sibyaani sida carruurta oo kale min liiqi lurzi min liiqi usri macawisaha iyo dharka yaraantiisa iyo cariirigiisa dartiisa ay ugu xirteen luqunta nin walba hal hoosgunti keliya hoosta ku qaba salaada markay tukanayaan hoosguntigii ay hoosta ku qabeen bay halkan qoorta luqunta sidaa ugu xidhayaan sida carruurta oo kale carruurta qaydka ay saa luqunta ugu xidhan jireen markay qaydka yar qabaan saasoo kaleeta yani ayaguna saa luqunta ugu xidhanaya khalfa nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga gadaashiisa nabiga ku daba tukanayaanay markaa saa luqunta ugu xidhanayaan fa qaala qaa'ilun baa wuxuu yidhi ay bilaal buu ahaabaa la idinkaas ama nabiguuba ahaa sala allahu calayhi wasalam oo nabigaa soo jeediyay arrintaa haweenkii la hadlay ama bilaal buu nabigu amre oo yidhi u sheeg fa qaala qaa'ilun baa wuxuu yidhi yaa macshara annisaa haweenka jamaacadoodiiow laa tarfacanna laa tarfacna ha kor yeelina ru'uusakunna madaxyaalkiinna xataa yarfaca rijaalu raggu ilaa ay sujuudda ka soo toosaan haweenku ragga way ka dambeeyaanoo safkaa dambe ay ku jiraan somaa masaajidku masaajidkuna waa si furan yahay way arkayaan markaa raggii gadaal bay ka fiirinayaanoo gadaal bay kade kala xidhiidaan sooma raggii marka dhar dharla-aan baa hayso dharyari baa jirta oo nin walba hal yaroo hoosgunti u qaba markaasuu luqunta saa ugu soo xirtay kor bay usoo kacaysaa meeshaan lawyahay joogtaa mar alle markay wejiga dhulka dhigaan ay sujuudaan dee gadaal way ba iska banaanaanaysaa waa laga arkayaa markaa haweenkii waxaa lagu amrayaa ilaa ay raggu sujuudda ka soo toosaan madaxa kora soo qaadina dhulka ku haya madaxa ku daaha sujuudda haweenkii saasaa leey si aan indhihiinu ayna cawrada ugu dhicin oo ragga cawradooda ugu dhicin wey saas dharla-aantaasa jirta saasaa lasoo maray wey xataa yarfaca arijaal raggii ilaa ay soo kor noqdaan ay khawfan oo min yani ru'yatihina licawraati rijaali wey min asfal hoos inay ka arkaan way marada hadday gaaban tahay qofku yani hadduu sujuudo yani ama yani marada hoos bay kasoo gaabanaysaa hoos baa marka laga arkaya cawrada cawraduna yani korkan unbaa waajiba in la iska asturo mooga shareecada markii laga hadlayo hoos inaad hadda iska soo qariso matalan hadda adiga taagan haddii maradaadu halkan ay joogto lowyaha agtooda meelahan ay joogto ruuxi ku hoos seexdo hoostaada fiiriya cawradaada hadduu hoos ka arkayo waajib maa hadda in hoos lasoo qariyo oo sarwaal iyo waxinaa soo geliso haddaad heli karto iska iska gasho way fiican tahay laakiin shareecadu waajibkaaga ma dhigin marka salaadii la asturaya cawrada marka madaxa durbo kor ha usoo qaadina saasaa laleeya saasaa laleeya rawahu halaasa can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal ly wasalam qaala wuxuu yihi nabigu idaa ji'tum ila salaati salaada haddaad timaadaan wa naxnu walxaal naxnu anagu aanahay sujuudun kuwa sujuudsan fasjuduu sujuuda meel alla meeshay salaada aad ugu imaataad uga xidhanaysaa mogtahay haddii imaamkii oo sujuudsan oo dadkii wejiga dhulka ay ku hayaan aad masaajidka soo gasho ama meeshii waysadaadba ka soo baxday o markaasaad soo istaagtay wejigaa dhulka lagu hayaa waad xidhanaysaa salaaddii halkaasaad ka xidhanaysaa sujuudi unbaad markaa horey kaa sujuudaysa allahu akbar unbaad leedahay waa sujuudi meeshaa lagu jira unbaad dadka ku waafaqaysa laakiin walaa tacuduuhaa shay-an waxba ha ku tirinna ragcadda lagu xisaabi maayo mar haddaad bacda rukuuc ka soo xidhato imaam yani bacda alictidaal mar hadduu rukuuca imaamku intuu ka soo kaco soo ictidaalo samica allahu liman xamidaba hadduu yidhaahdo ood kaga soo xidhataba halkaa iyo wixii kasii dambeeyo salaada way kuu xirmaysaa laakiin ragcaddu maxsuuba maaha kuma tirsan adiga ragcadda dambe unbaa kow kuu noqonaysa laakiin rukuuca haddaad ku soo gaarto oo si fiican yani aada rukuuca ugu soo gaarto imaamkii ood ku xasisho ragcaddu maxsuubay kuu noqonaysa idaa idaa ji'tum haddaad imaataan ila salaati wa naxnu sujuudun annagoo sujuudsan fasjuduu adinkana sujuuda meeshii ka xirta oo salaada soo sujuuda walaa tacuduuhaa shay-an laakin waxba ha ku xisaabina sajdada faman adraka alimaama fi ictidaalihi min alrukuuci aw fii juluusihi waafaqahu walam yacud dalika ragcatan ilaa idaa adraka arukuuca maca alimaami wadma'ana macahu ku xasila fi rukuuc bas waman adraka ragcata ragcada ninkii haleelo faqad adraka salaata salaadii wuu haleel salaada dhan haddaad hal ragcad ka soo gaarto waad haleeshay wey salaada dhan yani yani way kuu jirtaa ama jamaacadii haddii waktiga aad hal ragcad ka soo gaartana aday kuu noqonaysaa salaadu sidaa jamaacadana haddii aad xataa atixiyaadka ugu dambeeya intuuna imaamku salaama naqsanin aada oga soo xidhato jamaacada waa ku jirta xataa markaad soo istaagta isagoo atixiyaadka u dambeeya ku jiro markaad soo istaagtay ood xidhatay oo allahu akbar markaad tiri buu yidhi assalaamu calaykum adoonba fariisanin jamaacada waa ku jirtaa salax waad kasii wadanaysaa taagaadaad ka wadan waana saxiix wey jamaacada fadiiladeeda waa halasho inaad fariisato waxba shardi ma rawaahu abu daawud wa daara qudmi can mucaad bini jabal waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal alay wasalam qaal idaa ataa axadukum axadkiin hadduu yimaado asalaata salaad walxaal alimaamu imaamkiina calaa xaalin xaalad buu ku sugan yahay si un weeye falyasnac kamaa yasnacu limaamu sida alla siduu imaamku samaynaya samee waka meeshii aad imaamka ka soo gaarto umbaa salaada uga xidhani waka asagoo rukuucsan baad u timi soo maha waad rukuuci adigana allahu akbar allahu akbar umbaa lagaa rabaa markibo da hadda adigu iska taagnaanayso oo yani xoogaa waswaasi aad yaro qabto iska taagnaan rukuuci ku dhaaf adaa isku dacasiiye laakiin imaamkoo rukuucsan markaad u timaado ood niyooto isla markii salaada aad niyooto allahu akbar allahu akbar bas ood rukuuci asagoo weli sida ugu xasiloono aad ku soo gaarto markaad jilbaha qabsatay oo dhaqdhaqaaqii daysay kadib ayuu kor noqday imaamkii oo soo toosay samic allahu liman xamid yidhi bas ragcaddaa waa maxsuub bay ku tahay rukuucaas waa dhag wey laakiin adoo weli soo gaarin hadduu iska soo tooso waayahay ragcaddu kuuma jirto salaaddu way kuu xirmaysaa laakin ragcaddaa maxsuuba kuuma iska ilaali meelaha rukuuca oo kalea ugu daran markii laga xidhanayo adoon rukuuci si fiican ugu xasilin buu imaamku iska soo toosi adiga n ragcaddu kuu jirta aad moodi meelahaasoo kale ragcaddu inay kugu dhaafta halisa wey ya waa inaa hubsato haddii rukuuca asagoo kasoo toosay aad u timaadana samic allahu liman xamidu markuu yidhi waad ku xidhan un waad ka raaci sujuud haddaa ugu imaato waad raaxaysa atixiyaad isagoo u fadhiya haddaa u timaado waad ku xidhanaysa si alla siduu imaamku yahay un samee markaad imaato salaada haddaadba masbuuq tahay rawahu tirmidi fadlu safi lawali wamaa yelihi safka hore fadiilada uu leeyahay safafka dambe o dhan waa ka fadli badan yahay can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal baynama waqti rajulu nin yamshi uu soconaya bidariiqin wado wajada wuxuu helay qusna shawkin laan qodax ah yo cala dariiqin waddada korkeeda ugu yimid waddadii dadku marayeen buu wuxuu u imaaday laan weyn oo qodaxoo taallo fa akharahu wuu ka durkiyey wuu ka durkiyey oo qodaxdii buu qaaday fashakara allaahu lahu ilaahay baa ka raali noqday oo fakafara lahu uu dembi dhaaf uma qaala wuxuu yidhi nabigu ashuhadaau shuhadadu khamsun shan wey dadka shuhadada yani ajirkooda leh oo ajru shahiid aakharana siinayo waa shan shuhadadu almadcuun qofka daacuunku dilay ee daacuun u dhintay wlmabduun ee midka caloosha u dhintay shubanka shuban unbaa isaga dhacay daacuun ma diline yani shuban unbaa ku dhacay markaasuu iska dhintay waa shahiid ninkaas walgariiq midka biyuhu hafiyeen oo biyuhu la tageen ceel buu ku dhacay ama barked buu ku baktiyay ama webi baa la tegey aka biyaba hadduu ku hafiyo qofkaas waaye waa saas waa shahiid wa saaxibulhadmi iyo midka gebi buu kusoo dumay guri baa ku fariistay jug ku yidhi ama gebi baa ku dumay ama ceel baa ku dumay ama gaari baa la gadoomay ku seexday eber waa hadmi un iyo washahiidu fii sabiili illahi washahiid fii sabiili illahi midka ilaahay waddadiisa ku dhintay iyo jihaadka gaalada ku dhintay shantaaba waa shuhaado laakiin haddee shuhaadadaa kala duwanoo shahiidu dunya waalaakhira shahiidulaakhira iyo shahiidu dunyaa saddexdaas qaybood bay noqon shahiidu dunyaa waalaakhira ninka adduuniya aakhiraba shahiidka ah shahiidu dunya maxaa looga jeedaa adduunyada xukmu shahiid baa la marinaya lama dhaqayo lagumana tukanaya isagoo dhiiggiisa qabaa lagu duubi dhiiggaas wuxuu u yahay baa la yidhi calaamo iyo wuxuu u yahay yacni ha dhiiggaas shahaaduu u yahay shahaado hadda haddaad yani jaamacad soo dhamayso soo shahaada ma soo qaadati shahaada maxay kutusinaysaa aqoontaada inkastoo hadda hadda shahaado beenbeen un la iska samayso waxba ka jirin laakiin aqoontaadaay ka turjumaysaa adiga maxaa taqaanaaba lagu dhihi maayo shahada un baa lagaa qaadi a bas aqoontaadu marka waa meesha meeshanaa sheegaysa soo ma ninka haddaw qiyaamaha wuxuu imaani isagoo dhiigga sida ugu yaallo oo dhiigga admas hadda in la dilo dhiigga qoyinha uu ka daadanayo bidhaanta unbuu dhiigga uga egyahay laakiin sida miskigiiba usoo udgayaa marka laga dhaqi maayo dhiigga laguna tukan maayo sidiisaa lagu aasaya waa xukmu shahiidu dunya markii laleeyahay xukunka shahiidka adduunyada la marinaya aakharana dee shahiidka ilaahay ajirka fara badan uu u sheegay asaga unbaa ugu horreeya shuhadada kuwaan yani dagaalka ku dhintay gaaladii muslimiinta ku dhintay kuwaasaa ugu horreeyo waa shahiidu dunya wal aakhira marxaban in meesha uu ku shahiido dagaalka gaalada lagu dilay liicilaahi kelimatullaahi uu u dhintay yaa markhaati looga yahay weeye shahiidka macnihiisa markhaati baa looga yahay ya ilaahay iyo rasuulkiisaa ogoda markhaatiba ogaa in hadhow uu shahiid yaho diinta darteeda usoo dhintay qolada kale farada badan hadda la tiriyo waa shahiidul aakhira un ayagu ninka daacuunku dilay iyo ninka caloosha u dhintay ninka biyuhu hafiyeen biyaha ku dhintay iyo ninka gebigu ku dumay iyo dadka dabka ku dhacay iyo waxaasoo dhan waa shahiidu laakhira wey adduunyada hadda yani waa la dhaqayaa waa lagu tukanayaa laakiin aakhira waxay leeyihin ajir fara badan ajru shahiid bay leeyihin way helayaa ninka daalib cilmigaha lami yaa la mid a walow filaashkiisabaa ku dhinto naagta yani umusha foosha ku dhimatay baa la mid a foosha ku dhimatay marxaban shahiidu dunya nin adduunyada bes shahiid oo aakhire aan ajir lahayn waa ninka muslimiinta iyo gaalada dagaalkoodii mel isaga hor imaadeen soo cararay asagoo sii cararaya xabaddu gadaasha kaga dhaxay dhabarka ya ama mehe jihaadkiibuu soo raacay oo dadka wuxuu isaga wuxuu u ekeysiinayay wax liiclaayi kelimatillahi u waxaynayo ma wuxuu doonayaa ila wuxuu kharibo oo markaasuu khayaano iyo balaayo dadka qaniimadii iyo xoolihii dad muslimiinta ka dhexeeyey yuu khayaanaya wax kala qarsanaya waxbuu kala qarqarsanaya ya marxaban khilaafadiisii sida abubakar yani yani qaswadii qaswatu yamama oo kale arrintii dhacday oo kale musaymatulkadaab lagula dagaalamayey saxaabigii ya ya marxaban markuu asaga dhintay uu ku shahiiday meeshii uu ku dhintay yaa caburbireed qurux badan jaakitinkan oo dagaalka loogu talagalay hubkii xankaajiba caburbireedka oo qurux badan buu wato oo cusub nin muslimiintii ka mid aha ka siibtay markuu dhintay iskala tegay inuu iska qaatuu rabay saxaabigaas markii uu dagaalka dhammaaday kadib uu yii nin saxaabiya asaga uu dhintay meesha ku sheegay nin saxaabi oo dadkii dagaal ku jira ka mid hooyo ugu yimid wuxuu yidhi jaakatinkaygii ninkaasaa qaatay alaabtiisa meeshaasuu dhigay oo alaabtaasu hoosta intuu ka mariyey dheri buu intuu geliyey buu alaabtaa hoosta ka mariyey meeshaa laga soo bixiyo asagu iskama lehe laga qaado si abubakarna igu salaan khaliifkii rasuulka igu salaan waxaad u sheegtaa deymo dhowr ahan ka soo tegay deymahaasna ha layga bixiyo addoommay iyo addoonkaas oo ka soo tegayna waa xore ha la xoreey dardaarankaana u sheeg arrintaas ka ilaali go waa riyo intaad tidhaahdo ha qarinin sheeg arrintaas khaalid bin weliid buu u yimid oo ciidanka watay marka amiir amiirka ciidanka ah arrintiiba u sheegay khaalid bin weliid dad buu diray ninkii meeshii baa laga raadiyey alaabtiisa laga soo dhex bixiyay abuurbireedka si abubakarna wuu u sheegay dardaa markay ku noqdeen madiino ayuu u sheegay wasiyadiisii sidii baa loo fuliyey addoonkii waa la xoreeyey demihiina waa laga bixiye caadi ya marxaban nin dhintay oo markuu dhintay bacdigeed wasiyadiisii la fuliyey ninkaa unbaa jiraal wakaas marka haddee ninka yani hadduu dagaalkii oo liilaahi kelimatillahi loo socday hadduu wax kala dhex geliyo waxaa ka halaabay ajirkii waa ka halaabay dee shaydnimadii wix waa ka halaabay ya waa ka halaabay wahaakada marka ninku hadduu khayaano ku sameeyo ama uu cararo asagoo sii cararayo dhabarka xabadda uga dhacdo adduunyada hadda meeshiibuu ku dhintay baa la dhihi oo gaalada dagaalkeediibuu ku dhintay baa laleeyaho la dhaqi maayo lagu tukan maayo laakiin ajir ma leh wax ajira uu leeya mal wa qaala wuxuu yidhi nabigu low yaclamu naasu dadku hadday ogaan lahayeen maa fi nidaa'i aadaanka wixii ku sugan iyo wasafi ilawali uma lam yajiduu aysan helaynin ilaa an yastahimuu inay qori ritaan mooge calayhi safka hore iyo aadaanka inay u qori ritaan mooge sakaa laguma helayo aanu qurcaysano nin walba qoriya soo qad lastahamu safkaan hore hadda iska banaankae wax galo u kala tartamaba lala-yahay haddii in loo qori rita maogi si kale aan lagu helaynin maada qanacdeen inuu qorigaagu ku reebo maogi haddii lahayd bal intaasoo igu dhacee qori ridkaan gal waa intaasoo aan hele ya haddana markaas wax fariistaan hele iska banaanka sacilada aw walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri cibaadada oo loo kalaho yani loo degdego amin fiican yani salaada yani jumcadoo kale amin fiican aroortii lasoo galo salaadaha amin hore amin fiican taajiirka lastabaquu ilayhi way u kala dhaqtami lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahayen maa fil catama salaada cishaha ah faliilada ay leedaho jamaco lagu tukado iyo wa subxi salaada subax labadaas salaadood la atowumaa way imaan lahaayeen walow xabwan gurguurad ba ha ku imaadeen adoo dhib ah oo yani lagu soo gurguurtay ama lagu luudinayo garabka lagu hayo ayaad imaan lahayd haddaan ajirkooda ogaan lahayd rwah الخمسة ilا abا dawud وanhu عan abi hurayraةa an النabi sl ه lay slam qaal khayru صفuufi الrijaali ragga safafkooda waxaa u khayr badan awaluhaa midka ugu horeeya safka ugu horeeya ugu khayr badan wa sharuhaa midka ugu shar badanna aakhiruhaa kan ugu dambeeya dee gadaal buu jiraa haweenkii buu la xidhiidhaayo waa safkii ugu dambeeya haweenka waayahe ku xigay wey waa intaasoo nadradooda ishoodii wax ku dhacda wa khayru sufuufi nisaa'i haweenka safkoodana waxaa u khayr badan aakhiruhaa ka ugu dambeeya yani waa bul- waa lubudi can rijaal ragguu ka fog yahay wa sharuhaa kan ugu shar badan awalaha kan ugu horeeyo kan u soo horeeya ragga la xidhiya waa liqurbihina min arijaali wey ya wa hada fii niswatin yusalliina maca arijaal waa markay haweenku ragga la tukanayaanoo masaajiduna aynu kala go'nayn sida haddao kale hadda sidoo kale waxba iskama warramaan qaybtoodan bay ku tukanayaan wax isarkaba ma lehe waa markay masaajidku saan isaga banaan yahay ee safka hore intay raggu galaan haweenkuna daba taagan yihiin wa- la daba taagan yahay marka sidaa la leeyahy ama jamacat nisaa'i haweenka keligood markay tukanayaan fakhayru sufuufihina ay alawalu fathani fathaaliu waa sida rag oo kale o safka u horeeya ugu khayr badanka ku xiga waa markay keligood tukanayaano imaamkooda uu gaar u yahay ayaga hadda sida masaajideena ay u dhisan yihin u kala go-an yihin hadday yihiinna safka u horeeya u khayr badan maxaa yeele hadda wax la is arka ma jiro iyo wax isku xinay marka ahlu fitnada un baa laga cararaya rawahu lkhamsatu ila albukhaariy can xudayfata radi allahu canhu can nabi sal alay slam qaal fudilnaa waana la fadilay buu nabigu cala annaasi dadka waxaana lagu sugay yani dadka intiisa kale ummadaha kale bihalaatin saddex saddex shay ummadihii kale ayn lahayn baan anagu leenahay jucilat sufuufunaa sufuuftaanadii waxaa laga yeelay ka sufuufi lmalaa'ikati oo kale sida malaa'igta oo kale ilahay sufuufteena ka yeelay wa jucilat lana alardu dhulkana waxaana looga yeelay kulluhaa dhammaantii masjidan masaajid meel kasta salaadda way kaaga ansixi wa jucilat turbatuhaa dhulka iyo ardada turaabteedii iyo ciiddeedina waxaa nalooga yeelana anaga dahuuran daahir baa nalooga dhig aya idaa lam najid ilmaaa biyo haddaan helin haddaan biyo weyno turaabkaas unbaan ku tayamumaynaa oo weligaano ya asaciid duhuuru lmu'mini wain lam yajid ilma'a cashara siniin buu nabigu leeyy turaabta iyo ciiddu qofka mu'minka dahaaradiisi way uu ku dahaaro qaadanayay walow biyo yuusaban arkin toban sanaba yuu biyo yuu arkin iska tayamum un bes aa iska wadanaysa sida ilaahay cibaadada noogu sahlafiina haddaad biyo weydaan iska tayumaa leeyi haddaad masaajidka gaari weyda meesha rabtaa ku tuko meel alla meesha salaad yani say kuu qabataa loo tukada meeshay kugu qabataa waa ku tuko bes maxaad ruqso u helaysa marka salaad baan ka tegayaa miyaad dhigi kartaa safar haddaad tahay waa ta'khiirinaysaa waad jamcinaysaa waa lagu cudur daarayaa xataa yacni wax kastay si kastaa lagu kuu suuroobaysaa si kasto ya marka diinta saa lagugu fududeeyey wax aad cudurdaar uga raadisa ma jiro wadakara wuxuu sheegay khaslatan ukhraa khislo kale ayuu sheegay wey dakaraha nisaa'i baa sheegay biqowlihi uutiitu waa la isiiyey hadihi alaayaat aayadaha baa la isiiyey buu nabigu min khawaatimi lbaqara suuradda baqara yacni aakhirkeeda min kanzin kanzi baa laiga soo qaaday oo taxta alcarshi carshiga hoostiisa kanzi iyo baqaar carshiga hoostiisa ku yaallo ayaa laiga soo qaaday walam yucdowna lama siina axadun yani qabli axad aniga iga horreeyey axad aniga iga dambeeyo la siinayana ma jiro aniga unbaa laygu qasay oo labada aayad waxaa weeye aamana rasuulu iyo laa yukalifu llahu labada aayadoo a- a- yani baqara u dambeeyo aad bay u fadli badan yihin markii laga sheekeynaya qur-aanka fadlaaishiisa yani faatixada iyo aayad kursiga iyo labada aayadooda baqara u dambeyso aad baa yani fadlaail fara badan loogu tilmaama xataa habeenkii ninkii akriya waa ku filan yihiin buu nabigu leeyay ya ka fataahu oo ku filay qiyaamuleyl bay kaa kaafinayaan inaad yani qur-aan akriso habeenkaasay kaa kaafinayaan yani shar oo dhan bay kaa kaafinayaan macno fara badan baa lagu fas- lagu fasiray laakiin wuxuu yidhi nabigu ninkii akriya labada aayadood oo baqara u dambayso ka fataahu fii leylatin ninkii akriyo ka fataahu waa ku filayi bal fiiri ajirkaas marka labada aayadood iska akrisa un markaa seexanaysa rawaahu muslim wanisaai can ilbaraa radi allahu canhu can nabi sal alay wasalam qaal in allaha tacaala ilahay iyo wa malaa'ikatahu malaa'igtiisa yusalluuna waxay ku sallinayaan cala aladiina kuwa yasiluuna xidhiirinayo asufuufa alwala safka hore safafka hore kuwa xidhiiriyo ee safka hore buuxiyo ee tamimo kuwa ilaahay iyo malaa'igtiisa ku sallinaya wamaa min khadwatin tallaabo ma jirto axaba ilallahi ilahay xaggiisa laga jecel yahay min khadwatin tallaabo yamshi hal cabdu addoonku uu u soconayo taasoo yasilu biha uu ku xidhiirinayo safan saf saf aad ku buuxinayso tallaabo aad saf ku buuxinayso tallaabo laga jecel yahay ilahay xaggiisa ma jirto rawaahu abu daawuud wanisaai can ilcirbaad bin saariyata radi allahu canhu an nabiy sal lay slam kaana wuxuu ahaa yusallii nabigu yani mid yani mid u duceeyuu ahaa cala safi lawali safka hore alaaan saddex goor wa cala saanii safka labaadna waaxidatan mar safka labaad safka hore saddex goor buu nabigu u duceynaya safka labaadna hal mar kuwii kale ayagu looma sheegi mid hay marka gadaal una usii ordini hay walam yadcu liqayrihi baa labadaas safun baa loo duceeyey hay bal wacadahum binaari naar buu ba nabigu u yawahay oo muxuu yidhi laa yazaalu qawmun yata'akharuuna can safi lawali qoom ka suuli maayaan inay safka hore un ka dib dhacayaan xataa yuakhiruhum allahu fi naar ilaa ilaahay naar uu ku dib dhigo ya haddaad ka caada dhigato inaad saadka gaasha unaga soo xirato maalin la arka jamaacada lagu xidho inaad gagaa ka timaado ta'khiirka unba ilaahay caada kaaga dhigi marka safgadaal baa lagu tuuri ee marka soo dadaalo bal haddii maalinku dhaafo maalinka kale aad safka hore gal ka faa'iidayso rawaahu nisaa'i baa wariya walxaakim wasaxahu khiyaaru nnaasi owlaa bisafi lawali dadka kuwa ugu akhyaarsan humul baaliquuna weeye dadka baaliqiinta arraashiduuna oo haddana rashiidiinta oo wanaagsan alkaamiluun haddana cilmiga leho wax garanayaa safka hore owla ku ah weliba inay imaamka la xidhiirsadaan dadkaasaa owla ku ah waa dadka salaada naa'ibka noqon karo oo haddii imaamka wax ku yimaadaan xataa bedeli karo meesha wax ka wadi kara w yani dadka inuu ruuxu arka meesha inuu imaamku qumano iska galo dalaq aan qofkii hadhow haddii salaada khatar ku timaado haddii ninkii cilmiga xagga uu jiro see uu imaamkii u bedelaya waa kan kan hadda mmaalmay niyaabo ma garanaye imaamkii laga naa'ib noqdaan raba haddii wax ku yimaadaan wayse la-aan baa ku imaan karto oo asagoo wayse qabin buu iska geli karaa meeshii wax kalaa ku imaan karo see la yeli markaas can cabdillaahi radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal wuxuu yihi nabigu liyeliyani hayla xidhiirsado minkum xaggiina ulul axlaami iyo wanuha ulul axlaami caqliga kuwii saaxiibkaa iyo wanuha dadka yani caaqiliinta ah wax garanayo oo haddana aqoonta leh dadkaa ha igu xigsadeen uma aladiina yaluunuhum kuwa ku xigaa kusii xigaya alaasan saddex goor wa iyaakum adinka iyo waxaan u kala digayaa buu nabigu wahayshaati laswaaqi suuqa yani qayladiisoo kale sida suuqa loogu qayliya masaajidka ku qayliya masaajidka markaad soo gasho qof ilaahay soo ziyaartay baa tahay ziyaaro ugu yimid beytka ilaahay baa soo gashay ya ninkii gurigaaga qaylaha ka soo galay maxaad u male hadda guri islaamiyeed haddaa imaato soo ila haddaad sheeko soo weydato kali waad joojin laakiin labadeennoo sheekaysa hebelow saas iyo saas dool haddaan guriga dalaq iska soo nidhaano oon guriga iska dhex fariisano wixii sii wadana maxaad haydeen bu leeyay waalanteed guri haddaad adoo qaylinaya masaajidka soo gashay ka waran haddana masaajidka dhexdiisa qaylo un kusii bilowda ya munaasab maaha iyaakum wahayshaati laswaaq saadka dikri baa lagu soo galaa dikrina waa laga baxaya markii la baxayo bes dhugta midigaa lasoo horumarinaya dikri baad akrinaysaa ictikaaf baad niyoonaysaa cibaadaha la rabaa inaad isku mashquuliso inta yare shanta daqiiqo masaajidka dhex fadhid awal baan awqaadaadii oo kaleeto been cillaa ku dhumisay ma shantii daqiiqo masaajidka dhex fadhiday wax kale ku dhex wadaa weli adduunyada baa weli naga harin rawahu alkhamsati lilbukhaariy can abi malik waxaa laga wariyay alashcariy radi allahu canhu qaal kaana nabiyu wuxuu aha sala allahu alayh wasalama yusifu rijaala ragga ayuu safayay awalan marka hore ragga waaweyn oo baaliqiinta uma alkhilmaana caruurta yaradkuu ku xijinaya khalfahum gadaashooda markaa kadib haweenkii baa kasii dambaynaya rawahu abu daawuud wa axmed wa lafdu imaam axmed lafdigiisa wuxuu ahaa wayajcalu rijaala raggiibu wuxuu ka yeelaya qudaama alkhilmaani caruurta yaradka ah raggu ka hormaray ragga safka hore safka dambe haddana ilmaha wey caruurta waalkhilmaana khalfahum wnisaa haweenkiina khalfa alkhilmaan carruurta yarkaana haweenkaa kasii dambey haweenkaa ugu dambey safka saddexaad waa haddii hal hal saf un layahay haddii raggu badan yahay oo dhowrka hore oo safooga raggaa galayo carruurtaa kusii xigsanaysa marka saas loo dadka loo tartiibinaya waa hadday hal mara wada yimaadaan wey amaa carruurta yaryarkaaba hadday odayaasha kasoo hormaraan see la yeeli ya canugii yaraabaa soo orday safka hore masaajidka banaan bu iska yimi safka hore u galay odaygii amin damboo salaadi la aqimayuu gebgeblay macalinku ka soo saari maya marxaban qofki soo horreeyey baa de xaq iska xaqa asaskale safki meesha ugu jira canuga laga soo saari maayo dad waxaa arkaysa carruurta yararka safka hore kasoo kaxaynay war gadaal mara taga meesha ha damba taga bay leeyihin masaajidka waa cillo may carruurta gadaal ka doonayaan ayagaa masaajidka camirayay horay ayagaa galay ya horay iska galay carruurta haddii carruur yar roon yani tamyiiz la oo salaaddii hagaajinayo wax la baray ay yihiin wey carruurta yayanka waxbaba aan aqoonin oo kaleeto maaha ee dadka lagu kharibayo kuwa masaajidka unbayba dadka ka waswaasinayaan ilmaha inaad soo tacliimisaan rabaa asagoo salaadda si fiican u tukanayo oo yaqaano oo macna walba garanayo yaan rabaa inaad masaajidka keento wey can abi saciid alkhudri radi allahu canhu ana nabiya sal lla alay wasalam ra'aa wuxuu arkay nabigu fii asxaabihi asxaabtiisi wuxuu ku arkay ta'khuran inay sii dibdhacayaan faqaala lahu wuxuu yidhi taqadamu war horay soo mara faatamuu igu dayda bi aniga igu dayda walya'tama bikum ha idinku daydo man bacdakum dadka idinka dambeeya idinkuna dadka idinka dambeeya idinku dayanaya aniga igu dayda oo yani salaadayda iyo wax axkaamtii cilmiga salaadoo dhan si fiican u xumbaara laa yazaalu qowmun qowm kama zuulaan yata'aqaruuna inay dib dhacayaan oy gadaal sii marayaan xataa yu'akhirahum allah ilaa uu ilaahay dib ridow marka saas ha noqonine hore soo mara saasuu nagu leey rawaahu muslim wa abu daawuud wanisaa'i yanbaqi alfatxu in loo furaa wanaagsan cala alimaami imaamka imaamka hadday qiradu ka joogsanto ama isaga khaldanto waa loo furaya musaacadatu idaa tawaqafa fii qiraa'atii wey hadduu qiradii ka istaago waa loo furi ya goormee hadda loo furaya imaamka iska fiiri markii waa arrinta uu fiqigu ka hadlayo uu sharxayo waxaa rabaa imaamku markuu qirada ku shakiyo uu ku noqnoqo ku noqdo aayaddii buu ku celinaya shi baad ka dhahaysaa markuu ku laabto oo haddana ku laabto oo uu aamuso aayaddii u wey waayaad u furi markaas laakiin markuu imaamku yidhahdaba inaad ku dhejinaysa maaha kula soo boodin markiiba u ka adeerto markuu istaago u sheeg u fur markaas degdegaa farada badan xataa mar waxay dhashaa imaamku inuu maqli waayo oo asagoo aayaddi ku noqnoqonayo asagoo isku mashquulsan buu kana aayaddi soo turaya soo tur ma maqlayo ma maqlay lakin haddaa u kaadilaya markuu aamuso aad u sheegto bas tartiib baad nagu sheegaysa ay digri baadna u niyoonaysaa igu hadda meelahaasoo kale iska fiiri wey ya takbiir takbiiraha iyo salaada takbiiraheeda allahu akbar laleeyahay ama yacni muballiq oo kale markuu nalku tago markuu nalku korontadu tagto sawdkan laysugu dhawaaqayoo kale markuu nalku tago dadka isu maqlayo soo maa qofba xagga allahu akbar kale takbiirahaasoo kaleta iyo imaamka markii loo furahayo iyo haddaan dikri ilaahay aada u niyoonin oo keliya ama dikri iyo maca aliclaam ama maca alfatxi aada isula niyoonin fatxi bes ama iclaam bes aada ula niyooto salaadda way ebrigaa noqon marka au iskala soo boodin waxa u fiirso ya sida kitaabuhu u tilmaamayaan u samee wax can ibni cumar radi allahu canhuma an nabiy sal alay waslam salla wuu tukaday salaatan faqara'a fiiha wuu aqriyey qur-aan buu ku dhex aqriyey falubisa calayhi waa laga dheehgeliyey qur-aankii baa xoogaa labsi ka galay wuu ku noqnoogay nebigu asxaabtuna shib bay ka dhaheen falama insarafa salaaddii markuu ka baxay nebigu qaala wuxuu u yidhi liubay ibnu kacab ubay ibnu kacab soo qaarigii maaha dee waa ninka qur-aanka aad u yaqaanaaye cumar bin khadaabna imaamka uu ka dhigi jiray taraawiixda imaamka uga dhigay ubay ibnu kacab qaari buu ahaa ya waa ninkii nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu u yeeray uu ku yidhi ilaahay baa wuxuu igu amray inuu inaan kugu dul aqriyo lam yakun iladii suuratu lam yakun inaan kugu dul aqriyo markaasuu wuxuu yidhi wasamaanii lak ilaahay ma wuxuu ku yidhi nin asxaabtaadaa suuradan ku dul aqri mise ubayi buu ku yidhi ilahay mii kaa magacaabay markaasuu yidhi nabigu nacam ubayi ku aqri baa la yidhi fabakaa wuu ooyey ubay radia allahu canhu fadiilaysay ku tusinaysaa xaggaa laga soo magacaabay waxaa la yidhi suuraddan ubayi ku dul aqri yaa layidhi ninkaasuu ahaa markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi asallayta macana war ma nala tukanaysa hadda salaadda ma ku jirtay qaala wuxuu nacam qaala wuxuu famaa manacaka maxaa kuu diiday an taftaxa li inaad ii furto marka hadda qur-aan ku noqnoqonayey wada adiga idaba taagnaayo qaarigii baad ahayde maxay igu furi weyda aayadii igu sheegi wey saasuu nabigu ku yidhi marka hadda waad u furaysaa hadduu imaamku ku laalaabto oo uu markaa garan waayo aayaddii waad u furaysa rawahu abu daawuud wabnu xibbaan walafduhu famaa manacaka maxaa kaa manciyey an taftaxa calaya inaad ii furto maxaa iigu sheegi weyd fa fiihi dalabulfatxi cala alimaami biqira'ati ma taraka aw tawaqafa fiih nadban fi suurati wa wujuban fi lfaatixa suuraddu waa sunno faatixaduna waa waajibde cala sabiili lkifaayati fiihima aaya wain taraka waajiban waajib hadduu ka taga imaamku oo amase zaada ruknan rukni uu ziyaadiye masalan ba wajaba calayhi tanbiihu in la baraarujiya calaa sabiili lkifaaya biqowli subxaana allah buu leeyay hadduu wax ziyaadiyo ama wax ka tago kamaa taqadama fi jawaazi lcamali alkhafiifi fi salaad baan kusoo marnay alfaslu alkhaamis fasalka shanaad fii taswiyati sufuufi sufuufta oo la safo wa qowli limaami imaamka hadalkiisi fiiha sufuufta markuu safayo inuu la hadlayo oo istawi uu leeyay ay can nucmaan bin bashir radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaal latusawunna waa safaysaan sufuufakum sufuuftiinni ow layukhaalifanna allahu ilaahay baa iskhilaafsiinaya bayna wujuuhikum bayna quluubikum ilahay baa quluubtiina isdaba marin ama safka sima ama qalbigiina isku dhacaya bur nebigu ilahay baa mukhaalafo idinku rida fiiri salaada oo yacni si qalqallooca loo tukado oo ihtimaam aan salaada wanaaggeeda iyo safkeeda aan la siinin wuxuu keenaa ikhtilaafu alquluub inay quluubta kala tagto la isdhaco yaa ka dhalanayso marka waa in safka la hagaajiyo oo si fiican loo